سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة باب القدر بأباب يهي قدر كيبا لها المستحب للسنين هي من الماء حق بيها في غسل الجنابة مكي قفك الجنابة وكما يرده بيها قدر كأي سنتها إنه كما يرتوه iyo wa baabi qusli rajuli walmar'ati haweenaydii iyo ninkii qubayskoodii fii inaa'in waaxidin ay ku wada mayrtaan hal weela fii xaalatin waaxida hal xaalad iyo wa qusli axadihim wa baabu qusli axadihima baa leeyahay midkood qubayskiisiiba u baab yahay bifadli laakhar uu ku mayrto midka kale hambadiisii fadliga waxaa loola jeeda biyaha ka soo haray qof baa weelkii isticmaalay biyuhu ku jireen wuu ku mayrtay intii soo hartay marka qofkii kale uu ku mayrto intaasuu u baab yahay saddexdaas mas'aleba qadarka sunnada ay tahay biyaha qofka uu ku mayranahayo labadii qof oo ninkii iyo qofkii dumarka ahaaba inay hal weel ku wada mayro karaan hal xaalad midkii biyuhu isticmaalay oo ka soo haray qaar uu ka isticmaalay qeybtii kale inuu qofkii kale ku mayro karo saddexdaas mas'aleba baabku uu ka hadlahaya marka horta waxaa culummada ijmaac lagu yahay biyaha qofka qubayska u gudahaya iyo waysada u gudahaya waa kayru muqadar macnaa lama lahan xadkaas kamana yaraa karaan kamana badnaa karaan laakiin waxaa u haddii shardigii un la helaa ama ha badnaadeen ama qaliil ha aaden shardigaas waxa weeye jaryaanu maa cala acdaa in xibintii biyihii ay ku socdaan oo dhaqitaan wixii ay noqdaan aysan masax iyo wax lamida noqon mar haddii shuruudda laga shardigaas laga helo ama biyo badan ha qofka ha isticmaalo ama biyo yar ha isticmaalo waa kii imaamu shaafici u lahaa waxaa laga yaabaa bay qofku biyo yar inta tartiib u isticmaala inay kaafiyaan biyo fara badanna inta qofkii iska daadaadiyo iyo wixii uusan si fiican u hagaajin inaysa kaafi waayaan laakiin waxa uun sunnaa bay yidhaahdaan qofka biyaha uu ku mayranahayo hal saac inaysan ka nusqaamin waysadana mud aysan ka nusqaamin saacu marka waa afar mud wey wasaacu arbacatu amdaad waa kuwii fuqahadu dhihi jireen walmuduna rijlun wa thuluthun inuusan ka nusqaamin baa sunno ah ilaa axaadiista hadda noo imaan doonta nebiga caleyhi salaatu wasalaam intaba nebiga inay qubayskiisa u kaafi jirtay axaadiis badan oo caddaynaysa saac hal mudna nebigu ku weysaysan jiray marka saacuna afar mud buuba la eegyahayba sidiisaba marka waxay culummadu yidhahdaan mudka sheekha naga shacil xadiis wuxuu dhihi jiray raxmatullahi caleyh radiallahu canhu mudku waxaan ku eegay buu dhihi jiray shuuqi suno midbu madiina kasoo qaaday buu yidhi shacali suufina midbu kasoo qaaday marka aan ku beegay waxaan la egyahay buu yii beegay koombada naarajiisha saliid qumbuhu ay ku jiri jirtay buu la egyahay buyiri mudku buu leeyahay marka waa afarteed buu saacu noqonahayaa marka waxaa sunnaa bay yidhaahdaan biyaha uu ku mayranahayo afartaasoo kale inuusan ka yaraanin kuwa uu ku weysaysanhayana mud kaasoo kale uusan ka nusqaalin halkaa kooboo kale sidoo kale waxaa culummadu ijmaac lagu yahay biyaha israaf in loola yimaado inay nahyi tahay oo la iska nahiyey weliba low qofka haba joogo hadduu rabo badda xeebteed waa kii zubadku dhihi jiray makruhu fi lmaai xaysu asrafa walow min albaxri tarafa badda lafteedaba ha ka qaadanahaye waa karaahiyo inuu biyihii israaf qofu la yimaado bacdi baa israafku waa xaaraam laakiin mar waa biyahaas iska mubaaxa ama asagu uu leeyahay marka laleeyahay waa karaahiyo weeye laakiin biyaha musabalkaa iyo kale sida masaajida iyo kale biyaha musabalkaa oo dadka islaamka caamkaa lagu waqfay oo ka dhexeeya oo adigu keliya aad un xaq ugu leedahay inaad hadda ku weysaysatoo kale israafku xaaraan buu noqonaya kuma xadgudbi karti aad hala iskaga ilaaliya masalada dadka qaar baa masaajidii waa imaanahayaan tuubooyinki wax lamid a la furaya waxaa laga yaaba qofkii waa iska cadaynaya tuubadii waa iska furantaha maantao dhan lama ogolanayo biyahaas marka musabalkaayo noocaasa oo dadka islaamka loo waqfay oo ka wada dhexeeyo caamkaa qofki inuu ku israaf ku sameeyo xaaraan bay noqonaysaa laakiin kuwa ay karaahiyada israafku noqonahayo waa kuwa aduga ama aad laheed ama kuwaas mubaaxayo ballidaas iyo baddaas iyo meelahaas webiyaalka inta tagta aad ka weysaysanaysa wey mas'alada labaad oo ah غسل المرأة والرجل في إناء واحد في حالة واحدة oo uu sheikhu u tarjumaysay qofkii dumarka ahaa iyo ninkii inay hal weel ku wada mayrtaan taas iyana waa ijmaacu lmuslimiin waa banaanta axaadiista ilaa noo keeni doonta masalada saddexaad oo ah labadoodii midba inuu ku mayro kara midka kale biyihii ka soo haray macnaha de biyaha ka soo haray loola jeeda weel baa biyihii ku jiraan qofkii biyihiibuu ku mayrtay intii marka weelka kusoo hartay weyi inuu kii kale ku dahaaro qaado karo haddii marka la yidhahdo tadhiiru rajuli bifadliha fahuwa jaa-izun cindana ninka horta haddii la yidhaahdo in qofkii dumarka biyihii kasoo haray ay ku dahaaro qaadato markii hore ninkii baa isticmaalay markii dambana gabadhi baa isticmaalaysa weeye waa ijmaac iyana waa jaa-is ama ninkii marka hore gabadhii baa isticmaashay isagii baa ku dambaynahaya fa huwa jaa-izun cindana wa cinda malik wa abi xaniifa tabiyu iyo jamaahirulculum oo dhan waa waa banaantay bay leeyihiin ilaa axaadiista noo imaan doontee sawaaun khalad bihi ow lam taklub iyo imaam nawi ama khaali hala noqoto meel uusan arkahaya ha kula mayrato gabadhii ama meel uusan arkayn ha kula mayrato farqi ma kala lahan wax karaahiyana ma ahan maxaa yeele axaadiis baa kusoo aroortay imaamu axmed iyo daawuud dhaahir iya waxay leeyihiin haddii la khaali aheed uusan arkayn marka ay gabadhu isticmaalaysay laa yajuuzu lirajuli isticmaalu fadliha biyaha kasoo hara marka ma isticmaali karta imaamu axmed iyo qabaan saa xasanulbisri iya iyakuna ku tegay bay leeyihiin sidoo kale mar xasanulbisri waxaa laga wariyay saciid binu musayib caalimkii weynaa karaahatu fadliha mudlaqa biyaha kaba soo haray in lagu uu ninkii isticmaalo waaba karaahiya leeyihiin wlmukhtaaru ma qalahu ljamaahiru lihadi laxaadihi saxiixati fi tahirihi sala llah alay slam maca azwaaji waxaa mukhtaar oo saxiix a buu leeyay imaamu nawowi sida jumhuurtu ay ku tagto axaadiisan inuu nebigu la dahaaro qaadan jiray xaasaskiisa maxaa yeelay wa kullu waaxidin minhuma yastacmilu fadla saaxiibi lilkhalwa markii nebiga iyo xaasaskiisu hal weel ka wada mayranahayeen hadda ogow mid kasta midkii kale biyihii kasoo haray maxaa yeele gabadhi markay gacmaheeda ku qaadato kabacdi misna nebigu qaato maxaa biyahan ku rumoobahaya biyihii iyada kasoo haray inay yihiin wuuna isticmaalaya nebigu caleyhi salaatu wasalaam haddii marka isagoo la isticmaalay marka hore ay isticmaasho hadhowta uu isticmaalona waa iyadiio kale xaaladiio kale weeye waxay uga bedelan tahay lama jirto khalwana wax ay keeni karto meeshan tactiir ay ku leedahay ma jirto sidoo kale xadiidka kale waxaa ku ansaxay inuu nebigu iktasala bifadli bacdi azwaajihi saasaa xadiis uu ahaa nebigu haasaskiisa qaar kamid a biyihii kasoo haray ayuu ku mayrtay bali sida xadiidka abi daawuud baa wariyay tirmidi iyo nasaa-i iyo asxaabu sunankaa wariyay imaamu tirmidi warku ka hadlaya waa ki yihi xadiisun xasanun saxiixun buy amaa xadiidka nahyiga kutusinahaya xadiis waxaa jira maanaa la nahyinahayo ninkii inuu ku mayrto qofka dumarka biyaha ka soo haray waa daciif bay leeyihiin aimadu sida bukhaari iyo keyrkiiba way daciifiyeen mar hadduu daciif yahay marka wax un hadda wax kale la iskaga sii lugooya lama arko haddii xataa qolo waxay leeyihin sixadiisa la qadaro waxaa looga jawaabi karaa biyaha la nahyinahayo oo laleeyahay yaan la isticmaalin waa biyaha gacmaheeda iyo xibnaheedii ka daadanaya wey dee biyahaas waa mustacmal ninka waktiisa lama isticmaali karo wey qolo kale waxay leeyihin nahyigu waa un sidaa maratay istixbaabka iyo afdalkaabuu tilmaamhaya ma ahane ma ahan inaan la isticmaali karin lakin mar hadii ba layihi xadiiskii waa daciif mar wax dambe oo xujaay oo cadaynaysa inaan biyihii gabadhu soo reebtay la isticmaali karin ma jiraan bal axaadiisii waxay ku ansaxdo saxiixa cadaynaysaa inuu nebigii isticmaalay caleyhi salaatu wasalaam gabadhii biyihi ay soo reebtay uu ku meertay marka intuba way banaantaha marka qala alimaamu muslim raximah llahu tacaala wradia allahu canhu xadathana yaxya binu yaxya qala qara'tu cala malik can ibni shaabin can curwata ibni zubayr can cayshata ana rasuula lahi sala la alay slam kaana yaktasilu nebigu mid mayrtabuu ahaa min inaain weel xaggii huwa weelkaasu alfaraqu baa la yihaha faraqa weelkaas ba magaciisa faraq la yidhahdaa min aljanaabati janaabaduna uga mayro jira weeye macnaa biyahaas uu ku mayrinaya weelkaa faraqaabay ku jiraan faraqu wuu noo imaan doonaa saddex saac buu qaadaa marka waa weel weyn oo mararka qaarkood hadda axaadiis waxay noo noogu imaan doontaa asaga iyo xaaskiisuba inay weelkaas ka wada mayro jireen maxaa yeele weelku saddex saacba ku iyuuba qaadaaba qofkiina saac oo kaleaba kaafi jiray marka labadoodiiba wuu ku filan yahay kaana yartasul baa le min inaain baa le weel xaggii huwa alfaraq wey min aljanaabati riwaayinka qaarkood waxaa noogu imaan doontaa fi inaain haddana maxaa leeyi min inaain kulli riwaayada fi inaainta le fiidu bimacnaa min weeyi axaadiisa marar badan baa ku arkaysa maxaa yeelay fiidu markii naxwaha iyo la jooga daraf bay keentaa nebigu inuu weerkii ku dhex mayranayay ama qofka dumarka weerkii ku dhex mayranaya ma ahan weelkii halkaanuu yaallaa biyihii baa ku jira gacmahay ku qaadanahayeen marka weelka xaggiisa biyihii ku jiray bay ka mayranahayeen weyi oo isticmaalahayeen weyi marka fiidaas bimacnaa min weyi kana yaktasulu min inain bal huwa lfaraqu bal min aljanaabati janaabada bal buu uga mayranayay qala imam muslim xadathana qutayba bnu saciidin xadathana layt xaw xadathana ibnu rumxin akbarana alayt xaw xadathana qutayba bnu saciidin wa abu bakr bn abi shayba wa camru naqid wa zuhayr bn xarbin qalu xadathana sufyan kilahuma layt ibnu sacdi iyo sufyan bnu cuyayna can zuhri bay ka wariyeen can curwata can caaishata qala waxati kaan rasul waxa yatasilu fi lqadaxi soo ma jid fi lqadaxi min alqadaxi weelka xaggiisa buu ka mayranayay wahuwa alfaraqu baa lagahay faraqa weeye weelkaasuy baa lagahay wa kuntu waxaan ahaa aktasilu mid mayrata ana aniga oo caaisha iyo wahuwa nebigu fi linaai lwaaxidi min alinaai lwaaxidi weelka xaggiisa baa lagahay keligiisa oo baa lagahay faraqaasa ayaan ku wada mayro jir labada qof qofba dhinac buu ka istaagahayaa gacmihiibu biyaha ku qaadanhaya weyi saasaa looga mayranhaya wey waana weel hadda labadii waa kaafi karo saddex saac buuba qaadaaba marka saaciima afar mud buu noqonhayaa laba iyo toban mud buu marka qaada asaga wa kuntu waxaan aktasilu ana iyo wahuwa nabigu fi linaai lwaaxidi min alinaai lwaaxidi baana ku meyranaynay baa leedahay wa fi xadiisi sufyaan waxaa ku sugnayd min inaain waaxidin oo hadda fiidii bimacnaa min baa ka dhignay inay riwaayada sufyaan bin cuyaan isagu meeshii fiida min buuba cadeeyey inay tahay min inaain waaxid wa qaala qutaybatu wuxuu yidhi qaala sufyaan sufyaan binu cuyeyne wuxuu yidhi walfaraqu halaathatu aasucin saddex saac buu qaadaa wey faraqu weelka la yihahdo saddex saac buu qaadaa waxadathanii cubaydllahi ibn macad alcambariy qaala xadathana abi qaala xadathana shucbatu can abi bakr bni xabsin can salamata bn cabdiraxman qaala dakhaltu waan u galay buu yihi calaa caaisha caaisha baan u galay buu yihi abi salamata ibn cabdiraxmaan baa yidhi ana iyo wa akhuuhaa aniga iyo walaalkeed min aridaacati xagga nuugmada walaal ugu ah nin kale oo caaisha naas wada nuugeen labadaanba marka maxramkeedii bay noqonahayaan xagga ridaacadayna maxram ugu noqonayaan maxaa yeele ninkan la yihahdo abi salamata ibnu cabdiraxmaan waxaa nuujisay gabadhii umu kalthum bintu abibakr oo ay dhashay asmaa bintu cumays ay dhashay waa ilmaha abubakar uu dhalay gabadha ugu yareed weeye oo abubakar marka uu dhimanahayay waa gabadha caloosha ku jirtay wey gabadhaasaa marka abi salamat ibn cabdiraxmaan ka nuujisay hadda walaasheed baa nuujisay walaasheed markay nuujisay marka maxay u noqonaysaa caaisho habaryar bay u noqonaysaayo xagga ridaacada waxay ugu noqonaysaa bale habaryar bay ugu noqonaysaa abi salamat ibn cabdiraxmaan ninka kaleo la socdana hadda iyaduba naas la nuugay wey labadiiba marka maxram wey dakaltu waan u gala calaa caaishata ana iyo waakuha min aridaaca fasa'alahaa walaalkeed baa su-aalay caaisho can gusli nabiyi sala alla alay waslam nabiga mayrashadiisa min aljanaabata u ka mayranayay fadacdu way u yeerta biinaain weel bay u yeerta balahay weelkaasoo qadri saaci saac qadarkiisoo kala qaadan fakhtasalda way mayratay wa baynanaa anaka beynkanaga iyo wa baynahaa caaisho beynkeeda sitrun xijaab ba ahaa ba leedahay astur ba ahaa wa afraqad wayna shubtay calaa ra'siha halaatan marka waxaa la leeyahay sidru hadduu kulligood u wada dhaxay lahaa oo meeshii xijaabkii ka shishay ay ku mayranaysa caaisho wax macnaa ma samaynayno hadday afka uga sheegta keliya habaa un bay lamid tahay maxaa yeele haddaysan arkayn biyaa ay isticmaalayso waxba nimanka u tari mayn laakiin culummadu macnaha waxa weeye bay leeyihiin sidrigu inta hoosebuu asturahayay hooseysa inta kaleo qofka maxramkaa uu u banaantaho qofkii dumarkaa inuu ka arkana way u banaaneed mana aha ogow caaisha lafteeda dharkeedii inay iska dhigayso dharkeedii way qabtaa laakiin intaan qaybtii hoose iyana waxaa asurkiibaa qarinahaya madaxeedii iyo qaybta kore iyo garbihii iyana way arkahayaan marka waxay tusaysay sida markaas nebigu ugu shubi jiray iyo biyihii iyo meelaha uu ka bilaabi jiray bay tusaysaa caaisho maxaa yeele marar badan ficilka iyo qowlka waxaa xoog badan ficilkiibaa xoog badan midda kale waxay u cadaynaysaa kayf meelihii nebigu uu ka bilaabi jiray iyo kayfiyada uu u isticmaali jiray qubayskii iyo waxaasoo dhan bay tusaysaa waafraqad way shubtay calaa raasiha alaaan saddex bay ku shubtay baa lehay madaxeedii bay saddex jeer biyihii ku shubtay qaala wuxuu yihi ninka liha abi salamata cabdiraxmaan wa kana azwaaju nabiy sala allahu alayh wasalam nebiga xaasaskiisu waxay ahaayeen ya'khudna kuwii qaada ayay ahaayeen yaakudna kuwii qaada min ru'uusihina timahoodii xaggooda ayay qaadahaya wey macnaa min shacri ru'uusihina wey madaxa madaxyaalkooda timahoodii bay xaggooda wax ka qaadeen manaa waa jarayeen wey xataa yakuuna intuu ka ahaada baa leahay shacrigii baa leahay ama xataa takuuna intay ahaato baa leahay shucuurtii kalwafrati ay ahaato baa leahay wafrada waxa weye timaha waxaa la yidhaahdaa dhagaha iyo gaarahaya ayaa la yidhaahdaa qolaa waxay leeyihiin wafradu maya waa tim agga garbaha iyo gaarahaya weeye ayaa la yidhaahdaa laakin siday culummadu leeyihiin wafradu waxay leeyihiin wal waa timaha wafrada waxaa la yidhahdaa dhagaha iyo gaarahaya weeye atima xoogaa gaaban qolaa xoogaa waxay leeyihiin asmaci isagu wuxuu leeyahay waa lamada waaba kasii dheer yihiinoo waa timo garbaha iyo halkaas sii gaarahaya weye wafradu buu leeyahay macnaha waxa weeye markii nebigu wafaaday kabacdi ma ahan xaaladii nebigu noolaa inay saatan samay jireen umahaatulmu'miniinku markii nebigu wafaaday calayhi salaatu wasalaam dee iyaka guur iyo kala looma ogolayno inay guursadaan iyo marka tasayunkii iyo waxaasoo dhan way iskaga tageen weeye macnaha waxay marka ka deeqtoon yihiin timahooda inay dheereeyaan iyo inay saa iskusii qurxiyaan iyo waaba ka deeqtoonaada waa iska dhaafa wey marka waxay samay jireen markii xoogaahaba timuhu dheeraadaan oo kale keyr bay ka guri jireen ilaa meelahan ay maaratay dhagaha iyo xoogaa wax yar ka hooseeyo iyo meelahaas ay gaarhayaan wafrada kuwaasaa la yidhahdaa saasay timaha u gooy jireen ila ziinadii waxa waa iskaga tagahayaana laakin ma ahan xaaladii nebigu noolaa calayhi salaatu wasalaam inay saatan samay jireen marka waxay kutusinaysaa qofka dumarka inay u banaan tahay xoogaa timihii markay haba dheeraadaan oo kale inay iska khafiifiso weye laakin waa hadday aysan zawj iyo lahayn weye ama hadday zawj leedahay iyo waa inay idan iyo wixii ka heshaa wey se waxaba laga yaabaa inuu raad ka yahay timaha faraha badan uusan kuwan yar iyo waxa uusan doonayn uusan ku qanacsanayn wey wa kana azwaaju nabi waxay ahayn yaakudna kuwii qaada min ru'uusina xataa yakuuna intuu ahada bale kalwafrat ba leeyahay timaha ba leeyahay dhegaha joogo kale intay timihi ahadan ba leeyahay xadathana haarun bin ismail xadathana ibnu wahban akhbarana makramat ibn bukayran can abihi can abi salamata bn cabdiraxman qaala wuxuu qaala caaishatu waxay tii kaana rasuul lah waa sala allahu alayh wasalam ida iktasala hadduu mayranayo bada'a biyamiinihi midigtiisuu ku bilaabay fasaba calayha wuu shubay min almaai fakasalaha wuu dhaqahay midigtiisiibuu dhaqahay uma saba almaa biyihii wuu shubahay cala ada aladi adahaso bihi nabiga kusugmala biyamiinihi midigtiisu kula shubahay wakasala canhu adihina wuu dhaqahay bishimaaliha xataa idaa faraga markuu ka faaruqa min dalika midka dhaqitaankiisa min qasli dalika wey saba calaa ra'sihi um ku shubahayey macnaha waay marka hore gacantii midigta ahaydiyuu nabigu dhaqayay calayhi salaatu wasalaam midigtiibuu marka biyihii kusoo qaadanayay badanaa weelasha waktigaa hore la isticmaalahayay waa weelal sidii un amar saxamadii iyo kale weelalka faraqaayo iska banaan weeye weel marka qofkii inta weelka qaado kor iskaga shushubi kara iyo ma ahan weeye marka waa qarfo ahaan iyo gacantiibuu kusoo qaadanayay qofkii biyihii marka nebigu wuxuu samaynaya markuu gacanta midigta intuusan biyaha gelinba horta iyada marka hore dhaqahay markuu dhaqo biyihiibuu kusoo qaadanayay meelaha adaha la sheegayo wixii meel un manidii iyo wax lamida ay ka taabatay iyo ama meel wax noocaaso wixii lamida iyo buu biyihii ku shubaya midigtu kula shubaya gacanta bidixdaana wuu kuqareeya de taas waa sunna macnaha waxa waa maaratay sunno ah qofku intuusan biyaha badan uusan jirkiisao dhan ku shubin haddii wax saasoo kale wasaq oo mustaqdar iyo wax ku yaaliin oo kale iyo haddii meel wax kaloo nijaasaa ay taabteen ay jirta iyo waxaasoo dhan marka hore inuu iska dhaqo nadiifiyo markaa kabacdi hal mara biyihii jirkiisa uu ku shubo fasaba calayha wuu shubaya min almay biyaha xaggeeda faqasalaha midigtii buu dhaqaya uma saba almaa buu shubaya cala aladaa abalehi aladi adaha asoob aleyhi bihi asaga kusoo maray biyamiinahu waqasala canhu wuuna iska dhaqay bishimaalihi xataa ida faraga marku ka faaruqa balahayd dale min dalika min qasli dalika midka adaha iyo dhaqitaankiisa shaba wuu shubahaya calaa ra'sihi madaxiisa buu biyihii ku shubahayey qaalat caaishatu marka waxay tihi kuntu waxaan habay tihi aktasilu ana warasuullahi min inaa'in waaxidin hal weel baan ka mayranayn waa farqi bale walxaal naxnu anakina junubaana aan nahay labadanada oo janaabo qabna hal weel baan ka mayrananay tihi caaisha hadda markay weelka ka mayranhayaan nebiguna ogow dharkiisii buu qabaa calayhi salaatu wasalaam gabadh oo dharkeedii bay qabtaa weyi ma ahan dharka inta la iska daacdiyo iyo in la qaawqaawan yahay macnuhu saas ma ahan marka dad ba inta arkeen axaadiista noocaanahoo kale ayaa dadkiiba wixii akhlaaqdii iyo dhaqankii wanaagsanaa iyo aadaabta islaam ka fasaadinhayaano waxay leeyihiin adiga iyo xaaskaaga oo inta qalqaawan orda baaska inta gashin labadiinu hal meela ku wada mayrta ma lehayd nebiga xaaskiisu waa hal meel ayay ku wada mayro jiren wey war hadda nebiga xaaskiisa caleyhi salaatu wasalaam dharkoodii bay qabeen waatay caaisha laheyd axaadiista kale ay ku caddaynaysay weligay waxay tiri nebiga cawradiisa maanan arag bay tiri asna cawradeeda ma arag bay tiri nebigu calayhi salaatu wasalaam marka waxa weeye dharkoodii iyay qabeen maahane ma ahan in dharkii layska daadinhayay iyo layska tuurahayay ma ahan kuntu aktasul ana warasulla min ina waaxid wanaxnu junubaan وxdثnي محمد الرافع xdثna شباب xdثna ليس عن يزيد عن cراk عن xفصة بنt cبدالرحمن بن abi bkr وkaanad waxayna ahayd gabadha layahay xفصة بنt cبdiرحman cبdiرحman بن abi bakr oo caaisho ay isku hooyo yihiin ayaa dhashay baa leedahay baa dhalay gabadhan xafsalaya baa dhalay wa kaanad gabadhaasna waxay ahayd taxta lmundir بن زubayr bay ahayd mundir بن زubayr ayaa qabay baa leedahay taxta mundir بن زubayr marki leeyahay mundir بن زubayr oo asba بint abi bakr dhasho wey marka caaisho wiilkiiya gabadha midna eeday u tahay midna habaryar bay u tahay oo gabadhana waxaa dhalay cabdiraxmaan bin abibakar baa dhalay o wiilkana yaa dhalay asba bintu abibakar oo walaasheeda ayaa dhashay weliba wiilkan iyo gabadhan caaisha baa isku xirtay sida xadiidka uu imaamu malik uu muwadda ku warinahayo ayadaa isku xirtay markii hore waxay aragtay cabdiraxmaan bin abibakar gabadhiisa inuusan la rabin wiilkan abtiga uu yahay oo u diidan yahay caaisha marka waxay samaysay wiilkiiyo gabadhii bay xoogaa isku shukaamisay markay aragtay labadiiba ka aqbaleen inay arrintii rabaan way iska sugtay ilaa way aragtay cabdiraxmaan hadday weydiiso inuusan gabadhiisa la rabin inuu wiilkan siiyo maalinkii dambe cabdiraxmaan safar aaday meel safar u baxay markay ogaatay oo safartay u baxeen bay wiilkii gabadhiiba u yeertay culmaha igu yeeray tiri maaratay dumar waxba ma nikaaxi karaane iskugu kay nikaaxiya tiri wiilkaan ee gabadhaan wiilkii gabadhiiba sidii la iskugu nikaaxiyey hadhowtaa cabdiraxmaan bin abibakar soo dhigtay taa gabadhiisii mar horaa bala nikaaxiyey markaasuu aad arrintii uga xanaaqay oo wuxuu yidhi caaisha maanoo kalaa saas loogu xadgudbaa buu yidhi maxaa xadgudubkaa iigu samaysay markaasay waxay tiri haddeeraan wiilka u yeerayaabay tiri gacantaada waxa dhan ba la gelinayaa haddaa rabtidba waxa dhan ba gacantaadaan gelinaa fur adugu haddaa rabti gabadha adigu aad samaysay buu yidhi anigu dib ugu noqon mahayo buu sidii uga tegey weligeed bay xeeladaysan jirta odaga oo gabadha laga xado xeeladaas iska jiri jirta wa kaanad waxay taxta almundur binu zubayr baa leedahay marka macnaa waxay ku tusinaysaa qofka haddii nikaaxa iyo wax lamida un xeeladaasoo kale lagula yimaado inuu nikaaxi uu saxiix yahay maxaa yeele mar haddii qofka weligaa qaa'ib uu yahay qofkii un qaadihi oo meeshii jooga iyo wixii lamid ahaa maaratay gabadhii maaratay mehrinaya ma ahane ma ahan qof maqan oo iska maqan halala suga ma ahan ana caaishata akbarahaa way u warantay anaha bal caaisho kaanad waxay ahayd taktasilu hiya wanabiy iyada iyo nebigu way maylo jireen fi inaain waaxidin min inaain waaxidin yasacu aleyha u waasac noqonaya halaaata amdaadin saddex mud baa leedahay ow qariiban wax u dhow baa leedahay min dalika saddex mud hadda waxaa la yidhi weel saddex mud baa la yidhi qaada laba qof kuma mayro karto saddex mud keliya maxaa yeele qofkiiba mud iyo bar oo kalaa waxla kusoo aadaya see bay ugu mayro karaan qola culummada waxay leeyihin waxaad dhici kartaa mudka hadda in halkan loola jeedo saaci iyo saacu halaasata amdaadin halaasa asucin saddex saac waasac u noqonaya oo faraqiibuu noqonaya markaas oo axaadiistii saas waa iswaafaqaysaa ama waxaa dhici karta bacdul axyaan inay tahayo weelku saddex mud buu horta qaaday laakiin markii biyuhu weelka ka dhammaadaanba waa lagu soo ziyaadinhay waa lagu soo shubahay biyo kale ayay kusoo shubanahay ilaa qubayskooda ay kamisheen saasna waa la dhihi karaa وxdثna cبdاللh بن مسلم بن qنb qal وu xdثna أفلح بن حmayd عn القاsم بن محمد عn cاشhaةa qاl way tii ana وrasuل لah waan weynoo jirnay min inaain waaxidin hal weel bale تkhtalifu aydina gacmaha daba maraysa bale fiihi weelka figiisa min aljanaabati baan uga marinay min inaain waaxid takhtalifu aydina gacmahanagu isdaba maraysa wey qofkaa markuu qaato qofkii kalaabsana gacmihii lasoo gelahaya fiihi weelka figiisa isku daba maraysay min aljanaabati baan uga mayrinay وxadثna yaحya بن yaحya xadثna abu khaysm cاsim اأحوى عn mعاadة عn cاشha qاl waxay tii kuntu اktasil ana وrasuللah min inaa baan ka mayrinin o beyni wa beynaho ah aniga dhexnada aniga nebiga dhexdanada buu weel ku yaalay waaxidin oo keliya waaxidinta waxaa laga sifaynaya min inaainta fayubaadiruni nebigu marmar bu igala degdegaho iiga hormarayo xataa aqulu intaan idhahdo dacli dacli war iiga tag bal xoogaa biyaha iiga tag qaalad waxay tihi mcaado waxarahuma junubaani labadooda junub ay yihiin mucaado marka ay marinahayeen labadooda junub bay ahayn ama qaalad caaisha waa u celi karaayo iyadu iyo martay qiibo iska cabirtay qaalad caaisha oo nebiga iyo caaisha junubaan ama qaalad mucaado waxay tiri wahuma junubaani oo caaishayna dee ka warinaysaa وxadثna qtaybat بn سacيidi وabu bakr بn abi shayba jamica an ibn cuyeyna sufyan bn cuyeyne ka wariyeen qaala qtaybat wuxu xadثna sufyan can camrin can abi shacsa can ibn cabas qaala wuxuu akhbarani maymuna maymuna ii warantay bi habaryartii maymunata bintu xaalid oo umahaatulmuminiin kamida annahaa kaanat inay ahayd bale maymuna taktasilu hiya wanabiy iyado nebigu way marinayeen fi inaain waaxidin min inaain waaxidin weel keliya xaggii bay ka mayrinayeen waxadahana isxaaq ibn ibrahima wamaxamed ibn xaatim qala isxaaq akhbarana waqala ibn xaatim xadahana maxamed ibn bakrin akhbarana ibnu jurayjin akhbarana camr ibn dinar qaala wuxuu camr ibn dinar akbaru cilmi cilmigaga midka ugu weyn buy iyo waladii yakduru midka soo dhacayo calaa bale qalbiga midka kusoo dhacayo marhaya ana abashacsaa akhbarani ninkaas inuu ii warramay weeye ana ibn cabas akhbarahu ana rasuul lahi kaana yaktasilu inuu nebigu mayro jiray bifadli maymuna maymuna bada hidiyaha ka soo haray inuu ku mayro jiray weeye marka xadiidkan waa iska mutaabac ahaan bay leeyihiin ictimaad ula qasdi mahayo maxaa yeelay xoogaa raawigii baa shaki geliyayo wuxuu yihi akbaru cilmiyi waladii yakduru bale bada lagodo iyo lahoose yaqdiru yakduru marahyo calaa bali ana abashata akhbarani ana ibn cabas akhbarahu ana rasuul allah kana yaktasilu inuu nebigu mayro jiray bifadli maymunata balehe maymuna balehe biyaha ka soo haray xadathana mamed xadathana maxamed musana xadathana maxamed hishaabin qala xadathani abi an yaxya bn abi kasir qala xadathana abu salamata bn cabdiraxman ana zaynaba bintu umi salama ahayd xadathatu ana umu salamata xadathada umu salama u sheekaysa oo hooyadeed qaalad waxay tihi kaanad hiya way ahayd umu salama iyo warasuulullahi yaktasi inay ku mirta fil inaail waaxidin min alinaail waaxidin min aljanaabati xagga janaabada ay uga marinahayeen qaalada umu salama lafteeda waa u celi kartaa oo tajriid ka samaynaysa qaalad waxay tihi umu salamadii ama qaalad la yidhaahdo zaynaba waxay tihi kaanat hiya warasulah waxay yaktasilaani fil inaail waaxidin min aljanaaba hadda iyaduna waxay markaas kasii warinaysaa ogow waa umu salama baabu ma yakfi baa leeyahy wixii kaafinayo u baab yahay min almaai ba leeyahy fi lgusli iyo walwudu'i baa leeyahay waysada iyo qubayska waxaa kaafinayo biyaah baabkan wa waa kuwii un ziyaadooyinka hadda uu sheegayo waa un intii hore baabkii hore uu la socday ku macani yahay qaar badan waxaa laga yaaba hadda matnigo kale ma qorahaya baabkaas oo kale marka kii hore soo hoosgelaya tarjumadii hore imaam nawowi xadathana cubaydلlah ibn mcadin xadathana abi xaw xadathana maxamed bn musana xadathana cabdiraحman yani ibn mahdiin qala xadathana shucbat can cabdillahi ibn cabdillahi ibni jabrin qala wuxuu samictu waan maqla anasan yaqul ku qulay kana rasulah waxa yaktasilu mid ku mayrta bikamsi makaakika buu ku mayranayay shan mud waytawada nebigu waa ku weysiisanayay bimakuukin baa leedahay hal mudna wuu ku weysiisanayay kuga waxay leeyihiin badanaa culamadu ay ku fasirhayaan waa mud bay leeyihiin ama waa un shay mudkiio kalea shan mudna nebigu waa ku mayranhayay macnaha saac iyo hal mud oo kala ziyaadana mararka qaarkoodna hadda marar badan nebigu saac buu ku mayran jiray hadda waa ikhtilaafu laxyaan weeye waktiyada iskhilaafsan ma saac ku mayranhayay mar shan mud buu ku mayraya saaci ka badan buu ku mayranayay mar waxaa laga yaaba inay kasii badneed waka wa qaala ibnu musana isagu wuxuu yihi bikamsi makakiya buu yihi makakiga ma dhihin intaasu yii wa qaala ibnu mucaadin wuxuu yihi can cabdillahi ibni cabdillahi buu yihi ibnu jabrin si buusan ku darin nisbadii saddexaad walam yadkur ibna jabrin ma sheegin xadathana qutayba bnu saciidin xadathana wakiic an mis an jabrin ibnu jabrigu hadda waxa weeye waa awowga marka loo nisbaynaya waa cabdullah ibnu cabdillahi ibnu jabr an anasi qaala wuxu kaa nabigu waxaa yatawada mid ku weysaysa bilmuddi mud buu ku weysaysanayay wayaktasilu wuxuuna ku mayranaya bisaaci saac buu ku mayran jiray ilaa khamsata amdaadi laga gaaro shan mud saac ilaa waa afar mud marka waxaa laga yaaba inuu marka ka badi jirayo ilaa shan mudna uu gaarsii jiray hal mud xadiiskii hore waa iswaafaqsan yihiin وxdثna abu kamil الجحdr وcmr بن عaliyi kilahma عn bشr بن mفضل qal abu kamil xadثna bشr xadaثna abu rayxana عan safinata balehay waa mawla نabiy wey sal الlه عليه وsلم qal wxu kana rasul wuxu ahay yugasilhu nebigu mid u mayro asaacu saac baa u mayri jiray oo kaafi jiray qubayskiisa oo min biy min aljanaabati buna uga mayranahayay wayuwadichu nebiga waxa u weysays jiray oo na weysadiisa kaafi jiray almudu halmud وxdثna abu bkr بn abi shayba xadثna بn culeyx وxadثni عaliy بn xujr xadثna ismاعil عan abi rexana عan safinata qala abu bakr ibn abi shayba iyo iyo cali بn xujrin ba ilaa imaam muslim labadaasu xadiidka ka qaadayay saaxiibi rasuulle ahaa macnaa an abi rexana can safinata markii la yihi abu bakr asaga wuxuu ku daray saaxiibi rasuulle ahaa nebiga saaxiibkiisi oo sifadan saaxiib rasuul ahi safinay la socotaa nebigaaba u bixiyey ba la yidhi safina u bixiyey don macanaa sababta loogu bixiyana waxay ahayd mar safar la ahaa nebigii calayhi salaatu wasalaam asxaabtii baa gaadiidkuna wuu yaraaay rag dhan oo asxaabta kamid a alaabtay wateen ayuu inta isku duudu dusha saartay bale uu qaaday markaasaa nebigu yidhi bale anta safina doon baa tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam saas magacaas marka wuu jeclaayo maadaama nebigu u bixiyey wuu jeclaayo safinahaas maarata in loogu yeero waa sidii sayd cali oo kale nebigu qum abaaturaab markuu yidhi o kale abaaturaabkaas aad buu u jeclaa uu nebigu calayhi salatu wasalaam u bixiyey saaxiib rasuulillahi qaala wuxuu yidhi markaas absafine kaana rasuullah wuxuu ahaa yaktasilu bisaaci saac mid ku mayrta buu ahaa wayadaharu mid ku daharo qaata buu ahaa bilmudi mudna wuu ku daharo qaadan jiray wa fi xadiisi ibni xujrin waxaa ku sugneed o qaala wuxu i wayudahiruhu waxaa u dahiri jiray bale almuddu meesha waydaharu bilmuddi shaki buu masle sii geliya wuxuu yidhi aw qaala wayudahiruhu waxaa nebiga u dahiraya baa leeyahay sida riwaayadii hore ba leeyahay wayuwadichu almuddu saasuu ku sidan intaas shakigaasu keena wa qaala wuxuuna yidhi markaas ninka la yidhaahdo abi rexana wa kaana wuxuu ahaa qad kaana wuxuu ahaa ninka la yidhahdo safina qaalada waxaa u celinaysaa abirexana weyi oo safine ka warinaya taabicigaasa qad kaana wuxuu ahaa safine qad kabira qad kaana wuxuu ahaa kabira mid weynaaday wamaa kuntu mana ihi buu yidhi astiqu midku kalsoon baa leeyahay bixadiisi xadiiskiisa aad uguma kalsooniyo markuu ii sheegay baa leeyahay marka xadiiskan hadda hadii xataa la yidhaahdo inta badan ragga asxaabtaahu isagoo waxa horta hudnaba uusan sheegayno dad waxooda lagu kalsoonaa waayo ma aysan ahayno qofku markuu ka baqo inuu wixii maaragtay siduu nebiga uga arkay ama uga maqlay uu sheego waaba ka haysan jiray weyi laakin xataa haddii la dhihi lahaa taas tajwiidkaas hadda uu wato ninka la abireexana la socodsii lahaa xadiidkii kuwa hore ayuu mutaabaco u noqonahaya intaano axaadiisoo soo hormartay ayay isku wada macno yihiin oo anas iyo kuwa ay warinahayaan iyo umahatlmuminiinkiiba waqad kaana wuxuu ahaa buu yidhi ninka la yihahda safina kabira mid weynaaday wamaa kuntu ma ahi asiqu bixadiisihi xadiiskiisa marka inaan ku kalsoonahayna ma ahi riwaayooyinka qaarkood waxay leeyihin wamaa kuntu aynaqu inaan la cajabhayo ma ahana aad raadi ugu ahay baa leeyahay bixadiisi baabu istixbaabi ifaadat lmaai baa leeyahy biyihii shubitaankooda sunanimadoodi bu ubaab yahay cala ra'si lagu shubo iyo wakayrihi madaxa keyrkii salaatan saddex jeer lagu shubo marka macnaa qofku uu mayranahayo madaxa iyo xibnaha kalaba inay suno tahay saddex jeer biyihii inuu ku shubo marka kullina culummadu waa waxay leeyihiin inta badan axaadiisu madaxii bay saddexda caddaynaysaa xibnihii kalena waa lamid bay leeyihiin xadaثna yaحya بn yaحya وqtayb بn سacيidi وabubakr بn abi shayba qala yaحya abarna qal akrna xadaثna abulaxwas an abi isxaaq an sulayman bn sl an jubayr bn mdcim qaala wuxuu yihi tamarow way doodeen ragga asxaabta fi lqusl qubayska cinda rasulilah sal l tamarowga bale faacilkaas wuxuu unoqonaya waa asxaabtii nebiga iyakoo la jooga baa qubayskii lagu dooday faqaala bacdulqowmi ba waxay yidhahdeen ama ana aniga ba fa ini aksilu waan dhaqahaya asi kada wa kada saas iyo saasaan udhaqahaya faqaala rasul lah wuxu yhi sala ly slam ama ana anigu marka fa inii anigu ufiidu waan shubahaya calaa ra'sii madaxayga halaathata akufin baa leeyahay saddex sacad ayaan ku shubaya macnaa biyihii waa salaata xafanaatintii aan shala soo maraynay labada gacmoodba hal mar inta biyaha kusoo qaado madaxa ku shubo mar kale kusoo qaado ku shubo saddex baan saas baan ugu mayranaya وxadثna محamed بن mثنى xadثna محamed بن jعفr xadثna شucبة عن abi isحاaq عن سulaym بن sل عn jubayr بn mdc عn النabiy anahu dukira waa la sheegay cindahu nabiga agtiisa alqusl bale min aljanaaba laga mayranayo faqala wuxuu ama ana anigu faufiqu waan shubaya calaa ra'sihi halaatan baa ku shubaya waxadathana yaya binu yaxya wa ismaaciil ibnu salim qaala akbarana hushaym can abi bishrin can abi sufyan can jaabir bn cabdillaahi ana wafda thaqifin qolada reer thaqif ee wafdigood sa'aaluu way su-aaleen annabiy sala allahu alayh wasalam faqaaluu waxay ina ardana ardon weeye bay ardadan dhulka aan degannahay baaridatun oo qabow fakayfa bilqusl manaa fakayfa nafcalu bilqusl qubayskii see baan ku samaynayna faqaala nabigu wuxuu ama ana fauq waan shubaya calaa rasi halaatan made hadduu kayfiyadii nabigu umayran u cadeeyin saasaa qof kastoo muslim ah laga raba inuu umayrto oo uu raaco wa qaala ibnu salimin wuxuu yihi ismaaciil ibnu salim fi riwaayati xadathana hushaymun akbarana abu bishr wa qala w ina wafda thaqifin qaalu waxay ya rasuul allahi saas de waxay kutusinaysaa imaam muslim cilmigiisa iyo maratay daqiiqa nadrigiisa aada u hooseya maxaa yeelay oo fanigan uu ku xeelanaya hushayn waa nin mudalisa mudaliskuna badanaa wixii can uu ku qaado lagama aqbalo riwaayadii hore marka maxaa ku jirtay can abi bishrin marka midda canta uu ku qaadaya waa yaxya binu yaxya riwaayadiisa ama ismaaciil ibnu salim wuxuu isagu cadeeyey xadathana barana barana abu bishrin bu siqadaasu ku qaada marka markasta ayadoo hadda wixii maaratay ragga mudalisiinta wixii can ay ku qaadaan oo bukhaari iyo muslimka laleeyahay itisaalkooday hubaan oo sixadiisi aan la dacninayn misna ixtiyaad kaluu sii sameeyey in labada raawi mid uu akhbaranaa ku qaaday buuday marka marna tawahumka noocaasa ma imaan karo xadiidkii la tawahmo xadaثna mحamed بن mثنى xadaثna cabdالwahaabi an athqafiy xadaثna jacfar can abihi can jaabir بn cabd لlahi qala wuxu kan rasul waxa اktasala min janaabatin hadduu mayrana ka mayranayo sabaw shubay calى ra'sihi ثalaaثa xasanaatin saddex tobale oo mima biya faqaala wuxuu u yihi alxasan bn mحamed ba wuxuu u yihi lahu jaabir بn cabdiلlah faqaala alxasan bn mحamed ba wuxuu u yihi lahu lijaabir بn cabdillah oo meesha fadhiya waa xasan bn mحamed bn cali wey wiilkii moxamed bin cali ahay oo moxamed bin xanafiya la dhihi jiray wiil uu dhalay weeye ina shacrii kasiirun buu yidhi jaabiro timahaygu aniga waa badan yihiin buu yidhi macnaa xoogaa saddex iyo markaas xoogaa biyaha nebiga uu ku hesanayu leeyahay manaa aniga markaas qaala jaabiro wuxuu yidhi faqultu waxaan u yidhi lahu asagii baa leeyahay moxamed xasan bin moxamed yabna akhi walaalkay wiilkeygii kaana wuxuu ahaa shacru nabiyi sala allahu alayh wasalam akhara min shacrika timahaaga horta nabiga timihiisaa ka badnaa waa adyaba iyakaan ka wanaag badnaa ya bal fiir dee aadaabta dadkii asxaabta ahaa oo nabiga yaqaanay calayhi salaatu wasalaam oo maratay sida loo tacdiimiye yaqaanay xataa timihii nabiga calayhi salaatu wasalaam marka ay sheegayaan sida ay aadaabta isticmaalahayaan iyo maanta iyo aadaab xumada taagan markii dhinacii ambiyada iyo rasuulka ilahay markii dhinaciisa la aado lagula dhaqmahayo kaana shacru nabiy wuxuu ahabiy aksara min shacri isagaa timahaaga ka badnaa saddexdaana kaafi jirta saddex jeer keliya oo ku shuba wey waa adyaba isagaana ka wanaag badnaa waa kii dee xadiidkii markii la weydiiyey sayidina cuhmaan uu weydiiyey qubas ninkii la dhihi jiray saxaabiga ahaa maadaa weyn buu yidhi marse nebigaa weynaa buu yidhi xadiiska imaamu tirmidi uu wariyey anaa hadda sayd cusmaan wuxuu weydiinaya ninkaa saxaabiga waa daadiyo ogow markaasuu wuxuu yidhi si aysan dadku u tawahumin in xaggii maratay nebiga qadarkiisiiy u wax ka nusqaaminahayo iyo dhinacaas siduusan midna u imaan bu yidhi rasuulullahi akbaru mini wa ana aqdamu minhu fi lmilaadi bu yidhi nebigaa iga weyn bi xagga macnaha ya iyo fadiilada iyo khayrka iyo barakada nebigaa iga weynaabi alayhi salatu salaam wa ana aqdamu minhu fi lmilaadi laakin dhalashada markii laga warramayo buy anaa ka dhalasho horreeyey buy ilaa saddex sano meelahaas ayuu nebiga ka weynaabaa laleeyahay oo caamulfiilkii anigu waxaan xasuustaa buu yidhi maroodiga digadiisii iyo meeshay taalle iyo baa hooyaday itustay buu yidhi markii maroodiga waana sanadka nebigu dhashay marka calal aqal waa nin saddex sano iyo afar sano iyo jiray qofka wax un arki kara wey sidoo kale markii sayid cabaas la weydiiyeyna tabtaasoo kale lafdi u dhow ayuu asna yidhi sida imaamu dahabi kitaabka siyara aclaami nubala uu kusoo naqlinahayo baabu xukmi dafaa'ir lmuktasila baa lehay qofkii dumarka ahaay oo mayranahayay dafaairteedi baa xukunkeedii baa lehay timaha isku gungudan dafaairtu waxa weye jamcu dafiratin wey waa timaha dee dumarku see la yaqaano timahooda waa kuwa tidcadoo maanta maanaa isku gungunto wey dee dadka carabta ahuna aad bay taas ugu bacaado lahaayeno badanaa saddex qaybood ayay madaxa ka dhigi jireen wey qaybtan midigtaana dhinac bay iskugu tidci jireen qaybtaanna dhinac bay ka dhigi jireen bidixda intaan horena gooni bay ka dhigi jireen saddexdaas qaybood badan ahaa jiren marka xukunkaas sida uu noqonahayo qofkii dumarkaha marka ay mayranaysa weeye oo ama janaabaha ka mayranayso ama xaydha ka mayranayso ama nifaasa ka mayranayso kulli saddexdaba xukunkooda waa isku waxa laaba qubayska hadduu waajib yahay iyo hadduu sunno yahay kulli isku kayfiyad baa loola imaanaya keliya waxay un gabadhu markii xayd iyo nifaas iyo ka mayranayso ay noo imaan doontaa inay wax yar oo miski iyo diib iyo waxyaalaha ay isticmaalayso la ziyaado tahay keliyaba noo imaan doonto oo xaaladan janaabadii ay ka mayranayso aysan kuwaas loo baahnayn lakin inta kale xukunkii wax uu ku kala bedelan yahay ma jirto xadathana abu bakr bn abi shayba wacmar naaqid wa isxaq bn ibrahim wa ibn abi cumar kulahum can ibn cuyeyne ay ka wariyeen sufyan bn cuyeyne qaala isxaaq isagu wuxuu yihi xadathana sufyan bu yihi isxaaq bn ibrahim isagu wuxuu caddeeyey ahbarana bu yihi si kuwa kala can ibn cuyeyne yidhahdaan can ayub bn musa can sacid bn abi sacid almaqburiyi baa leeyahay sacid lmaqburi can cabdillahi bn raafic mawla umi salamata can umi salama buu ka wariyey qaalad waxay tiri umu salama qultu waxaan ya rasuul allahi inii anugu imra'atun baan ahay ashuddu macnaa waa adkaynhaya dafra ra'si madaxayga guntintiisa ayaan adkaynhaya wey macnaa ashuddu manaa uxkimu waxaan sugahaya dafra ra'si macnaa tibaha qaarna si tartiib ahoo iska laga yaaba haddiiba inay furfuranhayaan oo kale ayaa qofkii iskugu xidhaaya oo u tidcadaa ama u guntadaa weyi qofna aad buu u adkeeya anigu aad baan u adkaynahayaa bay tiri sidaysan haddiiba igu furfuranoo mashaqo kale iyo hadhowta hawl kale aysan ii gelinaysan fa anquduhu afa anquduhu ma burinahaya ma furfurahaya liqusliljanaba janaabada markaan ka mayranahayo timaha ma furfurahaya qaala nebigu wuxuu yihi laa haba furfurin buu yihi inamaa yakfiiki waxaa ku kaafinahaya an taxsii an tax inaad hoobsid oo ku shubtid calaa ra'sika halaata xasayaatin saddex hoobinood madaxaa ku shub hadda sidii hore oo sunnada aad baa kasii horeysa ogow oo qofku marka hore biyo yar yar inta ku shuba timaha iyo xoolaha inuu la gelgeliyo sidii marka dambe biyaha markii saddex jeer lagu shubayo meelihii odhan ay kula gaaraan uma tafiidiina baa leeyahay waa shubaysa baa leeyahay biyihii calayki dushadi baa leeyahay calayki baa leeyahay almaabine uma tafiidiina waa shubaysaa calayki macnaa calaa saa'iri jasadika wey almaa biyihi markaa saddex jeer madaxii ku shubtid madaxa kalo inta inta kaleo jirka soo hartayna waad ku shubaysaa almaa biyihi ko fatadhurina baa leeyahay saasaad ku dahaaro qaadanaysaa markaas وxdثna cمr بن aqل xdثna يزيد بن hاrون xdثna cبd بن حmayd aخbarana cبدالرزاq qal aخbarana athawriy cabdالرزاq sarcani iyo y ninka la yihahdo ibn harun waxay yidhahdeen aخbarana athawriy sufyan thawri baa leeyahay an abi an ayub بn musa ayuu ka wariyey ir ayub بn musa markii hore maxaa ka warayay sufyan بn cuyeyne wey haddana yaa ka waranhaya ayub بn musa sufyan thawri ayaa ka waranhaya waa laba sufyaan wey laba caalimo waaweyna xagga xadiiska bay ahaayeen fi hada isnaad sanadkan wa fi xadiisi cabdirazaq waxaa ku sugan faanqudhu afa anqudhu bale ma furfurahaya lilxaydati iyo waljanaabati bale markaan xaydka ka mayranayo iyo markaan janaabada ka mayranayo ma furfurahaya qaala nabigu wuxuu yii faqala wuxu yii la uma dakara wuu sheegay sufyan thawri bimacnaa xadiidi ibn cuyana sufyaan ibn cuyana xadiidkiisi oo kale macnihiisi buu sheegay وxadثnي أحمد adربي xadثna زكريa بن عdي xadثna يزيد yعni iبn زrاc عn روح بن qاsم xadثna أyوب iبn موسى روح بن qاsم ba hadda laba sufyaan mutaaلacaynaya misna wey بhada الاسناad bal وqاla wuxu la yihi روح بن qاsم afaaxulhu ma furaya meeshii faanqudhdi afaaxulhu ma furahaya baa leeyahay basrigii baa leeyahay faaqsilhu ma dhaqaya min aljanaabati markaas walam yadkur ma sheegin alxaydata kuma darin xaydadii kuma darin sidii kii hore o kale usan xaydada ku darin ba leeyahay sida sufyaan bin cuyeyne oo kale وxadثna yaحya بن yaحya وabubakr بn abi shayba وعali بn xujn جamiعا cali بn culya qala yaحya aخbarana ismاعil بn culya an ayub ayubna hadda waxaa ka warinaya ismaaciil ibn culaya can abi zubayr can cubayd ibn cumayr qaala wuxuu yidhi balaqa caaisha caaisha waxaa gaaray ana cabdallahi binu camrin cabdallahi binu camr binu caas wey waa saxaabigii jaliilkahay yaamuru nisaa haweenka inuu amrayo ida ktasalna markay mayranayaan an yanqudna inay furfuraan ru'uusahuna baa leeyahay macnaa shacra ru'uusihina wey madaxooda baa lehay timahooda inay furfuraan oo timihii awal tidcanaa la furfuro markaas faqaalad waxay tidhi ya cajiban bay tir ya bay tir ibna camri ba leeyahay ya qolo ka aqoon badan baabkan ayuu gacanta la galay baleehay maatumuminka la fadhiyee oo ugu aqoon badan libna camrin baan la yaabanahay bay tir cabdullah bin camri bale haadaa midkan yaamuru nisaa bu amrayaa bay tir haweenka idaktasalna markay mayranayaan an yanqudna ba leehay inay furfuraan ru'uusahuna macnaa shacra ru'uusiina wey madaxa ba leehay timihiisi ay furfuraan afalaa yaamuruhuna muxuu naagaha u amri waayey tiri an yaxliqna ru'uusahuna madaxyaalkooda inay xiiraan bay haddaba timihii furfura leeyahay tir maana amray tiri male aad bay ugu inkirsan tahay inuu madaxana ay xiirtaan ma amray laqad kuntu bay tiri waxaan ahaabay tiri aktasilu mid mayrata ana iyo wa rasuullahi min inaa'in waaxidin famaa aziidu ma ka ziyaadinayna calaa an afra afriqa inaan shubo calaa ra'sii madaxayga halaatha ifraaqaatin saddex shubitaan inaan ku shubo kama aanan ziyaadinin bay tiri horta marka cabdullahi bin camar binu caas amriga dumarka u amrayo in tidacyadii timihii tidcaanaa la furfuro lababa way noqon kartaan inuu waajib u arkaba saas baa leedahay oo uu leeyahay timaha wixii aysan gaari karin timo macnaa biyuhu aysan gaari karin waa waajiba hala furfuro uu leeyahay oo markaas caaisho midda ay ku haysataa aysan markaas xoogaa maaragtay tan asaga uu ku socdo ay ka roon tahayo ilaa timaha qaar baa laga yaaba inaysan gaari karin biyihii oo kale hadduusan markaa gaari karin oo kale qofka waa inuu furfuraa weye ayay noqonaysaa weye oo tima noocaasa asaga uu ka hadlahayay markaas uusan biyuhu aysan gaarayn waxaa kaloo dhici karta inayba madhab asaga uu leeyahay tahayo uba arko markastoo qofku uu mayranahayo sida nakaci uu ku tageenba nakaci markasta hala furfuro asagu leeyahay inuu qofki dumarka laga rabo inay timihiisi furfurto hadda asaga waxaa dhici kartaa markaas loogu cuudaari karaa inuusan xadiidkan umu salama iyo caaisha iyo inaysan gaarin markaas oo umahaatulmu'miniinka uusan xadiidkii gaarin oo saa marka asagii dadka uu amraayo ama waxaa dhici karta qolo culamada leeyihin inuu gaaray xadiidkii laakiin istixbaab ahaan iyo dadaal ahaan uu leeyahay kuna uusan waajibinayni uu leeyahay dadaal ahaan iskaga furfura uu leeyahay ama axkaamada famadhabuna wahawjo ana dafaair almuqtasir ida wasalaba ila jamiici shacriha bale daahir wabaadina min gayri naqdin bay lam yajib naqdaha imaam nawowi kulli jamaahiirtee sida ay ku tagtay buu leeyahay haddii timihii daahirkooda iyo baatinkoodaba biyihii gaarayaan in la furfuro waajib ma ahan biyo wain lam yasil ilaa binaqdiha wajaba naqdaha in la furfuro maana hadduusan si kale biyuhu ku gaari karin in la furfuraa waajib noqonaysa biyo xadiidka umu salama iyo waxaa marka lagu xambaaraya inay biyuhu timihii o dhan gaarahayeen lana isaalama waajibin buy in biyaha la gaarsiiyo waa waajib waxukuyi can nakaciyi bale ibrahim nakaci waxaa laga xikaayo wujuba naqdaha bikuli xaal ibrahim nakaci isagu madhab uu ku tagay bay heedo mar kastaba waa in la furfuraa buu leyahy lakin axaadiistan ka hor imaanaysa xasanu bisri iyo daawus iyo iyaku waxay dhihi jireen xaydka ha la furfuro lakin janaabada maya lakin taas wax farqiaho weyn ma keenayso wadaliiluna xadiis umu salamata wy waida kaana lirajuli dafira ninkii marka hadduu dafiiro sameeyo fahuwa kalmar'ati hadduuba raggu dee wax ay leeyihiin ma ahan oo waaba dee tashbiiho hadda lama ogola kuwa badan hadda waxaa arkaysa meelaha iska tidcan yihiin ayaa arkaysa dadka waddankan maarata iska jooga kuwa badanoo soomaaliya xataa hadda ay u tidcan yihiin ayaaba hadda arkaysa bal kuwa or iska dhaafay awal gaalada ay soo ahaa jirayo waxaana isticmaalkii hore ku tegay marka dee taasu tashbiih bay ma noqonaysaayo waa xaaraam qofkii looma ogola laakin hadduuba un samayso sidii un qofkii dumarkaayo kale wey hadday gaari karaan biyihiin waxba dhib ma laha markaas oo furfuritaan kale asaga lagama rabo si kale inuu ufurfuro waa laga rabaa tashbiihan uu ka baxo iyo xurmadan uu ku jiro wey laakin qubayskan dartii ma ahan inuu ufurfuro waajib ku noqon mayso haddii biyihii gaarayaan haddaysan gaarayna waajib bay ku noqonayaan waclam ogowi ana quslo rajuli walmar'ati min aljanaabati ay ka mayranayaan iyo wal xaydi gabadha ay ka mayranaysa wanifaasi wakayra min alaqsaali lmasnuuna mashruucati la jiday sawaaun qaasiman yihin bi fi kuli shay ila ma sayati fi lmuqtasilati min alxaydi wanifaas anahu yustaxabu lahaa an tastacmila baa lahay inay isticmaasho baa lahay firsatan min miskin intaas keliya inay isticmaasho maahane inta kale waa iskala mid baabu isticmaal istixbaabi isticmaali lmuqtasila midii mayranaysay isticmaalkeeda sunanimadeeda ayuu u baab yahay min alxaydi qofkii dumarkaa xaydka ka mayranayay firsatan ay isticmaasho gabal oo min miskin ah fii mawdici dambin ay u isticmaasho mawdicu dambiga waa halkee de waa farjigi weyi ay u isticmaasho xadathana camru bn maxamed n cuyeyne sufyaan bin cuyeyne ka wariyeen qaala camrun wuxuu yihi isagu camru bn maxamed xadathana sufyaan bin cuyeyna an mansuur ibn safiya can umihi can caaishata qaala waxay tihi saaltu waan saalada way su-aashay imraatu meelahan oo kale sanadka inta laba raawi ama saddex ama afar soo sheego uu yidhahdo hebel bay ka warinayaan mid kamida misna magaciisa la soo celinaya dadka qaar baa waxay moodaan sanadkiio sii dheer ma ahana waa qofkii hore siiqada ay uga qaadayaan shiikooday ku kala bedelan yihiin hadda labadan sheekh oo camar bin maxamed iyo ibnu abi cumar ibnu cuyeyne xadiis ka wada qaadayaan laakin siiqada bay ku kala bedelan yihiin o midna can buu ku qaaday midna xadathana buu ku qaaday waa intaas keliya wax usoo celinaya qaala waxay tiri bal sa'alat imra'atun haweeney baa su-aashay annabiya sala allahu alayhi wasalam riwaayinka damba qaarkood waxay cadday doonaan asma inay tahay bintu shakal gabadhii la dhihi jiray inay tahay baa caddaynaya o ansaariyadda ahayd kayfa taktasilu see bay uga mayranaysaa min xaydatihaa xaydkeeda see bay uga mayranaysaa saasay weydiisay qaala qaala wuxuu yihi raawigii ka warinahayey balaha caaisho fadakarad waxay sheegtay caaisha anahu callamahaa nebigu inuu baray qaala raawigi wuxuu yihi fadakarad caaisha waxay sheegtay anahu callamahaa inuu baray baa leehay kayfa taktasilu see gabadha u mayro lahayd uma ta'kudu markaasay qaada markuu qusligii iyo kayfiyadiisa u sheegay uma ta'kudu nebigu markaa way qaadanaysaa bu qisatan qidcatan bay qaadanaysaa oo min miskin ah in yar gobol yar oo miskin waa markay mayrato ka bacdiga hadda marka qola waxay tiri ale oo imaamwaradi uu laga xikayo bacda alqusli inay yihahdaan qola waa maanaa qabla alqusli inay yihahdaan laakin qawlkaaso imaam nawowi waxay leeyihiin laysa bishayin bili qowl jiriba maba ahanba maxaa yeelay waxaa loo isticmaalahaya miskigan ama diibkan haddaan miski hadda la heli karin wixii un diib ahoo kale meeshii awal dhiigaya ka yimid ilaa dhiigu istiqdaar buu leeyahy qofka uu qurumaysanahayo weyi ama raa'ixa kariha buu leeyahay inuu meeshii nadiifiyaa la rabaa weyi marka qabla alquslina maba jirto weyi marka waa bacda alqusli sida axaadiis o dhan ba ay cadday doonaan uma ta'kudu way qaadanaysaa firsatan qidcatan min miskin fatadaharu way ku dahaaro qaadanaysaa bihaa qidcadaas baa leedahay qaad waxay tii kayfa atadaharu bihaa see ugu dahaaro qaadanaya fir nebigii wuxuu isticmaalay sarbeeb macnaha ma uusan dhihi nebigu calayhi salaatu wasalaam wixii dee meelaan la dejinayo waa meesha cawrada ahayd iyo nebigu marka inuu afkii ku dhifto wuu ka xishoonayo nebigu calayhi salaatu wasalaam saasaana sunaayo waxyaalaha kinaaye iyo sarbeeb in la isticmaalo fima yatacalaqu bilcawraat bay culamadu yidhahaan wixii cawraadka iyo waxyaalaha ku tacalluqo xoogaa laga xishoonahayo in maratay sarbeeb la isticmaalo marka nebigu halkaasaa ma dhihina ku dahaaro qaadu hadda dahaaro xoogaa gabadhii waxaa ku adkaatay shaygii diibkaa see loogu dahaaro qaataa qaala waxay tii kayfa atadaharu see baan ugu dahaaro qaadanaya bihaa qidcadan qaala wuxuu tadahari bihaa ku dahaaro qaada subxaan allahi waa tacajub baa leehay ilaahay baa nazahana macna waxa macna tacajub weeyo subxaan allahi laa ilaha ila allahu iyo tacajubka marmar loo isticmaalay iyo axaadiisa iyo way ku badan tahay macnaha waa tacajubo seebuu un kaaga qarsoonaaday xaaladda noocan aho qofka adoo kale macnaa dumarka ah markasta uu u baahan yahay seeba xukunkeedu kaaga qarsoonaaday si ugu daharo qaadanayo wey wasatara nebigu waana is astura calayhi salaatu wasalaam xoogaa wuu xushooday wixii inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam sidii ugu sii caddeeyo wey wa ashaara lana wuu noo ishaaray buu yidhi sufyaan binu cuyayna raggii ruwaadda ahayo ka warinayaba hadalkaa watan wa ashaara lana wuu noo ishaara sufyaan binu cuyayna wuu noo ishaara biyadihi calaa wejhi macnaa sidii wuxuu ka xikayoonaya is-asturitaankii nebigu is asturay oo maradiisii ama gacantiisi isku asturay marka sufyaan wejgiisi waa isna qarsada qaala raawi wuxuu qaala caaishatu waxay tiri wajtadabtuhaa gabadhii waan jiday ilaya aniga xaggayaan usoo jiiday tiri caaisha ilaa way fahmaysaa way garanaysaa maogtahay xaggayaan usoo jiiday bay tiri wa caraftu waxaan aqoonsaday tiri maa araada nabiyu sala la alay slam anugu waan garanayaa bay tiri nebigu wuxuu kala jeedo tadahar bihaa uu leeyahay waan garanayaa bay tiri faqultu waxaan idhi bay tiri tatabacii raacsii bihaa qidcadan asara dami dhiigga raadkiisa meesha dhiigga ka yimaado farjiga ayaad marmarinaysaa oo ku maarta diibkaa saasaan idhi bay tiri waqaala ibn abi cumar wuxuu fi riwaayati faqultu wa faqultu waxaan idhi tatabicii biha raacsi aathaara dami dhiigga raadiyaalkiisi marka culummadu waxay leeyihin midna aathaar baa layidhi oo waa jamac baa laga cabiray midna asar baa laga cabiray marka jumhuurta culummado dhan waxa iyo kuleeyahay maxaamiliba isagu wuxuu leeyahay waa meel kastoo dhiigu u gaaray laakin jumhuurtu waxay leeyihiin waa halka meel oo dhiigu ka imaanayo wey oo asar damidaas hore iyo bay cuskadeen isagu maxaamili baa wuxuu wataa waa aasaaru dam oo meel allaala meeshii dhiigu jirkeeda gabadhi uu ka taabtay oo dhan diibkaas way hadhowto way marinaysaa marka qubaysata kabacdi laakin waa qawlkiisa aad bay u daciifiya hataa imaam nawi wuxuu leeyahay marka aan baxsiyey buu leeyahay qawlkaas wax maxaamili la wata kitaabkiisa muqnica uu ku sheegay buu leeyahay wax la wato oo kaleo culummada ugu horreeyey ma hayo buu leeyahay xadaثnي aحmed بن aحmed بن سعيid darbiy xadaثna xabana xadaثna وhayb xadaثna maنsuur can umi an caiشha ana imra'ata sal النabiy waysa kayfa aktasil ba leeyahy cinda duhri ba leeyahay markaa dahaaro qaadanahayo macnaa daahir noqdo agteeda see umaylanaya cinda duhri min alxayd wey xaydka markaan ka daahir noqdo agteeda see baan umaylanaya faqaala firsatan qidcatan oo mumasakatan la miskiyey oo miski la mariyey haddaan miski hadda la heli karinna wixii kaloo diib ah oo macnaa un raaixadii iyo wixii lamida goy kara ayuu qofka isticmaalahaya wey fatawada-ii bihaa ku weysayso macnaa ku dahara qaado uma dakara wuu sheegay naxwa xadiisa sufyaan sufyaan xadiiskiisi oo kale wahayb baa sheegahaya weeye وxdثna mحamed المثنى وبن bشhاr qal مثنى xdثna محamed بن jعفr xdثna شعبة عن ibrahim بن mhاجir qala samictu waan maqlay safiya tabale xadis sheekaysa an caiشha tabale ana asma gabadha asma lyah sal nabiy bay su-aasha can quslilmaxiidi bale xaydka say uga male asma bintu abibakar ma ahan riwaaya dambaa waxay cadday doontaa asmaa bintu shakar inay tahay riwaaya damba cadday doonta faqaala wuxuu nabigu taakudu way qaadanaysaa ixdaakuna maa ahaa biyaheydii iyo wa sidrataha baa leehay gobkeedi ba leeyahay hadda gobku ba leeyahay geedka gobka la yidhaahda iyo waktiyadii hore dadkan waxaa laga yaaba hadda inaysan waxaasba garanaynba waa geed saabuun oo kale laga dhigo marka ayaa lagu dhaqdaa dadku way ku dhaqdaa way ku mayrtaan wey waa un saabuun oo kale hadda un saabuuntii oo geeda laga sameeyey hadii la keeno lagu caseeyo laabay waa un saabuuntii waktigaas la isticmaali jiray sidrigu lagu sheegay wey taakudu way qaadanaysaa ixdaakuna ma aha iyo wasidrataha bay qaadanaysaa fatadaharu way ku daharo qaadanaysaa hadda ogow haddii qofku saabuunta isticmaalo laba midkood waa inuu isticmaalayo hadiiba qubays waajiba uu meelanayo inuu marka hore qubayskii waajibkaha uu la yimaado markuu qubayskii waajibkaha uu guto markaa kadib saabuuntiisa uu isticmaalo oo misna iska dhaqo amase marka hore inta saabuunta isticmaalo oo iska dhaqo markaa kabacdi uu saas u dahaaro qaato wey laakiin inta jirka xoogaa qoyqoysid oon qubayskii kamil noqonoo saabuun iska ismarisin biyaha saabuuntii aad ku zuulinaysin qubayska inay kaa kaafinayaan ma ahan fatadahar waa ku dahaaro qaadanaysaa ba leeyahay marka fatuxsinu way hagaajinaysaa addahuura dahaaro qaadashadii ayay hagaajinaysaa wey uma tasuba way shubaysaa hadda fatuxsinu dahuura laleeyahay qola waxay yidhaahdeen taxaaradaas waa nijaasadii iyo wixii dhiiggii xaydka ahaa awal taabtay iyo wixii awal maratay sinjadii iyo waxay nijaasaadka ahaa waxa noocaas ahaa bay ka dahaaro qaadanaysaa saasuu qaaduciyaad leeyahay laakin waxaa dhici karta bu imaamu nawi tadaharu baa fatuxsinu duhuura marka laleeyahay inay tahay waysadii ilaa qofku inta weysayso misna qubayska la imaanaya soo ma ahan fatadahu fatuxsinu waa hagaajinaysaa aduhura daharaqashadii waysadii ayaad hagaajinaysaa uma tasubu waa shubaysa cala rasiha madaxeeda ba bay ku shubaysaa gabadhi fatadlukuhu way jijabinaysaa dalkan shadiida sooma jeedin ilaa hadday gabadhi badana timaheedii un dumarka waa badan yihiin hadday tidcan yihiinna ka siran aad bay u jijabinaysaa weyi xataa tabluq tabluqa ilaa ay gaarsiiso biyihii shu-uuna ra'siha ay gaarsiiso weye madaxeeda ba leehay usuusha ba leehay usul ba leehay shu-uuna ra'siha usuula shacriha weye madaxa ba leehay timihiisa jiridooda ilaa ay gaarsiiso bay aada u jejebinaysaa shu-uuntaas waxay ku fasirayaan usuula shacriha awal shu-uunta asalkeeda waxaa la dhihi jiray ba leeyahay alkhuduud al madaxa lafihiisa xarxariiqtimaha iyo ay leeyihiin ayaa bale shu-uunta awal asalkeedi la dhihi jiray laakin hadda waxaa loola jeedaa buu leeyahay imaamu nawowi usuula shacri weeye timaha madaxa jiridooda inay gaarsiinaya biyihii xataa tabluqa ilaa ay gaarsiisa shu-uuna rasiha bale usuula balehay usuula balehay shacri ra'siha madaxeeda balehay timaheeda jirideeda ilaa ay gaarsiiso uma tasuba way shubaysaa caleyha dusheeda alma uma taahudu way qaadanaysaa firsatan sooma jeedin diibkii ama ka dambeeya qubayska ka dambeeya firsata bale qidco mumasakatan la miskiyey fatadaharu biha way ku daharo qaadaysaa faqaala asmaa waxay tin wa kayfa tadaharu biha see bay ku daharo qaadanaysaa faqaala wuxuu yihi nabigu subxaana allahi tadaharina way ku daharo qaadanaysaa way ku daharo qaadanaysaa bihaa iyadii bay ku daharo qaadanaysaa qidcadaas faqaala caaishatu waxay tihi kaanaha tukfii dalika arrintaa iyadoo qarinaysa tatabiciina waa raacsinaysaa asara dambiga dadka kale oo laga yaabo meelahan inay ka dhodhow yihiin si hadalka aysan u maqleen bay gabadhii hoos ugu sheegtay oo waxay tihi asaru damka ayaad raacsinaysaa meelahaasaad marmarinaysa ku nadiifinaysaa wa sa'alathu gabadhii asmaaheed way weydiisay can qusliljanaabai janabada marka qofku ka mayranayo ayay nebiga ka weydiisay faqaala wuxuu yihi taahudu way qaadanaysaa maaan bay qaadanaysaa fatadahar way ku dahaaro qaadanaysaa fatuxsinu way hagaajinaysaa aduhuura bale waysadii iyo o amase tabluq way ku xeldheeranaysaa aduhuura uma tasuba calaa ra'siha fatadluku way jijibinaysaa xataa tabluqa ilaa ay gaarto shu-uuna ra'siha madaxeeda jirideedii uma tufiidina tufiidu way shubaysaa caleyha alma faqaala caaishatu waxay tiri nicma nisaa haween waxaa u nicmalay nisaa-ul ansaari bay tiri ansaar dumarkeedii lam yakun muusan ahayn yamnacahuna inuu ka manciyo alxayaa xishoodkii an yatafaqahna inay fahmaan fi diini diinta hadda waxaanu waa wax sida badana qaaliban dumarku ay ka xishoodaan weye gabadhan ay nabiga weydiinaysa caleyhi salaatu wasalaam khaasatan weliba nebigii in lala qaabilo waa wax aad maratay dumarka ay uga xishoonahayaan weye marka waxay leedahay maratay hadalka kacad dumarka muhaajiriintu saa badanaa kuma dhiira karin weye laakin ayakii ayakoo laftooda inay xishood la yihiin maahano dad aad u xishood badan bay ahaayeen weye laakin
waxyar u shubka go-ay uu kasoo laabanaya waxyar dulqaadanta
afwan culama la wax yar bay goy faqaalat caaishatu waxay tii nicma nisaa nisaa-ul ansaari baa ugu nicmo leh lam yakun muusan ahayn yamnachuna alxayaa xishoodku inuu ka macnayo an yatafaqahan an yatafaqahana inay fahmaan fi diin diinta figeed manaa waxaan waa wax hadda qofka dumarka xoogaa uu ka xishoodo weye khaasatan nebigii caleyhi salaatu wasalaam lala qaabilo weye laakin waxa dee ka weyn waxa ay dalbahayeenoo qofkii inuu xaqii iyo masaa-ishii uu rabay ay u cadaato weye marka ma ahan xishoodku mamduux ma noqonahayo qofkii xaqii inuu ka xishoodo weye marka ma ahan gabdhahan inay xishoodkii ka tagahayeene macnaa xishoodkoodu ma uusan ka mancinayn xaqii inay bartaan iyo shareecadii inay bartaan iyo masaa-isha ay u dhibaatoon yihiin wax si kastaba dumarku uga xishoodaba ha noqotee nebiga caleyhi salaatu wasalaam way weydiinahayeen iyadoo laga yaabo dumarka kale oo kale inaysan ayaku ayakoo iyakuna su-aashii iyo wixay u baahan yihiin bay ka laga yaaba qaar badan oo kamid a inay nebiga kala xishoodaan caleyhi salaatu wasalaam lakin ayakii way weydiinahayeen nabiga alayhi salaatu wasalaam وxadثna cbayd لله بن cd xadثna abi xadثna شعبة في hada isناad النحو xadiiskaaso kale وqaala wuxuu yihi mcaadkii asagu wuxuu yihi qaala nebigu wuxu subxaan allahi tadaharii biha wasatara nebigu waana is asturay وxadثna yaحya بن yaحya وabubkr abi shabi kilahma an abi اaxwas an ibrahim بn mhاjir an safita bint shayba an caiشhata qala waxay tii dakla asma ubaa soo gashay bintu shakl ala rasulah bay usoo gashay faqala waxay tii ya rasul alah kayfa tktasil ixdana mideen see bay umayranaysaa ida dahurad markay ka daahirto min alxayd wasaaqa alxadiida xadiidkiina wuu kaxeeyey ninkaa leeyahay ibrahim ibn hajar ka waranayo abilaxwaska baa leehay balehay walam yadkur fiihi ma sheegin ghusla aljanaabati janaabada qubayskeedii sida riwaayada hore labadaba xaydkiina waa weydiisay janaabadiina way weydiisay gabadh isagu riwaayada marka ghuslo janaabadii kuma usan darin marka waxay xoogaa culummadu yidhaahdaan cilada waxaa loo isticmaalahayo maxay yihiin waxay leeyihiin maqsuudka loo isticmaalhayo waxa weeye tadyiibulmaxali wa dafci raa'ixati lkarihat bay leeyihiin meesha awal dee dhiiggay ka yimid dhiig waa la ogyahay ur buu xoogaa leeyahay waxaasoo dhan baa la iskaga dafcinahayaayo raaixadaas kariihada oo dhan ayuu diibkii tagsiinahayaa weyi oo bale qolaa waxay leeyihiin wuxuu dadejin badan yahay haddii diibkaa la isticmaalo qofkaa maratay inuu ilmihii rixinkeeda ku guntamayo qofkii dumarka ahaa taasuu dadejin badan yahay qolaa leh marka qolada imaamu nawowi lebu leeyahay culuuqa macnaa ilmihii inay guntamaan buu dadejin badan yahay waa daciifa muqaabil buu leeyahay aad buu qowlka u diidaya imaamu nawowi maxaa yeelay qowlkiisu sida uu keenahayo wuxuu keenahayaa buu yihi in lagu khasiso qofkii dumaraho xaas la keliya in lagu khasisa buu keenahayaa buu yihi qofkii aan xaas lahayna uusan isticmaalayn buu keenayaa buu yihi wahada lam yasir ilayhi axadun naclamhu qof aan ognahay culumadii islaamkana oo yidhi kuwa malehay niman kale keliya dumarka ha lagu khasiso qof saa u ahaaday qowlkaa ku tegay saas caddeeyena maba jirta buu leeyahy axaadiisu say iska idlaaqdayna ya way radinaysaa bu qofka noocaas le buu leeyahy axaadiistii baa radinaysaa maxaa yeele axaadiistu waa idlaaq qofkii ama nin ha lahaato ama yaysan lahaanin weyi ama mid uur ka suurtoobaya ha noqoto ama yaysan noqonin kulli bay sunno u yahay wey bal isawaabu ana almuraada tadyib lmaxali raixati lkarihati bu leey sida sawaabka waxa weeye diibkan loo isticmaalayo maxalki inuu diib noqdo weeye baa leedahay oo uu maratay urkii qofka xoogaa laga yaabo inuu dhibso lahaana uu iska zuuliyo wey keliya wey qof kasta oo xayd ama nifaas ka mayranaysana sunna u yahay ama zawj halaata ama yaysan lahaanin weye bacda alqusli bayna isticmaalaysaa bu leey haddaysan marka miskigii heli karin ayi diib ay hesho bay isticmaalaysaa oo kaafinaya markaas baabu lmustaxaadati buu baab yahay iyo wa gusliha min iyo wa salaatiha balehay qofkii mustaxaadada dhiig shubanku ku dhacay iyo qubayskeedii iyo salaaddii ay tukanaysa wey mustaxaadadu waxa wey qofka dumarka un saddex dhiig baa ka timaada wey mid calaa sabiili sixa buu ku yimaadaa oo waa xaydka qofka isagoo iska caafimaad qaba badanaa isagoo qofku waktigii ya'siga la gaarin oo xaydka kaba maartay uu kaba go-i lahaa iskaba istaagi lahaa haddaan la gaarin oo qofkii da'ba aysan gaarin haddii markaas uu dhiiggii joogsado waxay unu badantay qofkii cillad iyo xanuun inay tahayba marka zaman wuxuu ku yimaadaa asagu sixabu kusoo baxaa weyi ayuu ku yimaadaa weyi nifaaskuna isaga sababta keenta waa wilaadada weyi dhiigga saddexaad oo imaan kara waa mustaxaadada mustaxaadada waxa weye dhiig shubankiiba culamadu yidhahdaan waa qofka wax ku yimaada cudurka wax ku yimaada weyi oo xoogaa qofka caafimaadkiisiio si wax ka noqdeen aya ayuu ku yimaada marka qofka noocaas iyada mustaxaadada ah labadii kale way ka bedelan tahay ilaa markii qofka xaydka qabtay ama nifaaska ay qabtay salaadii baysan u dhawaanayn qur-aankii iyaysan akrinaynin dawaafkii baysan u dhawaanaynin waxaasoo dhan lagama rabin wey ninkeedii baan usoo dhawaa karin laakiin hadda middaana way ka bedelan tahay o markii mustaxaadada ay tahay waa salaadii waa laga rabaa qur-aankii bay akrisanaysaa way dawaafaysaa waxaasoo cibaadaadkii o dhan bay la imaanaysaa وxadثna abubkr بn abi shayba وabu qraybi qala xadثna wakic can hisham بn curwa an abi an caiشhata qala waxay tii jaءad waxaa timid fatimatu bintu abi xubaysh gabadhaasi baa timid ila nabiy sala la alay w salam faqaala waxay tir ya rasuul allahi inii imra'atu ma xaadu baa la idhiig shubayaa bayt dhiiggii baa joogsan diiday falaa adhuru maba daahir noqonayo iga go'i mahayo afaadacu salaa salaada ma ka tegaya faqaala nabi wuxuu yihi laa maya buu yiri inama dalika midkaasu cir inama dalika midkaasu cirqun weeye walaysa bilxaydati musanan xididkaas waxay culimmadu yihahdaan caadil baa la yidhahdaa waa xidid mararka qaar iska burqaba cirqun waa xidid baa leehay dhiiggii baa leehay fatahay baa leehay walaysa bilxaydati muusan ahanin dhiiggaasu baa leehay faidaa aqbalat ilxaydatu xaydadii markay soo qaadisho fadici asalaat salaadii ka tag waidaa adbarat markay duburtay soo go-aysana faqsilii dhaqbala canka xaggaaga adama wasalli tukadi nabiga caleyhi salaatu wasalaam faidaa aqbalat ilxayda masalan qofkii awal wixii muctaad u ahaa qofku sideedaba iyadoo awal dhiig kusoo dhici jiray haddii markaas istixaada ay ku dhacdo haddii tamyiiz la hayo ama caadadeedii hore midkii la heli karay ku soconaysaa masalan caado horey laheyd bisha way taqaanaa maalinka uu ku dhici jiray iyo maalinka uu ka go'i jiray waa waxyaala haddeer masaa-isha noocaana dumarka oo kale waa wax laazim ku ah qofku inuu barto qofku hadda maanta markau caafimaad qabo waxaa la rabaa inuu dabdiyo bil kasta marka dhiigu ku dhaco saacadaha uu ku dhacayo ogaado saacadaha uu ka go-ayo ogaado inta maalin uu haynayo ogaado haddii dhowrkii biloodba qaar bay kutubta waxay leeyiin dumarka waxaa laga yaabaa qaarkiiba markii qaar saddex bilood oo kale ama afar bilood joogo waxaa laga yaabaa inuu mar isbedelo iyo qofna ismaba bedeloba weligii waxaasoo dhan qofku inuu bartaal rabaa maxaa yeelay hadhowta markii istixaada timaado waxa mashaakilka ay uga bixi kartaa waa tamyiiz in la helo iyo caado in la helo caado awal ay soo lahayd macnaa joogta u ahayd marka qof kasta haddeer waa inuu wixiisa dabdiyaa haddana waxaa arkaysaa marar badan su-aalo noocaasoo kale waa igu yimaadeen dad dumar ah baa wax ku weydiinaya oo mid kasta kuleedahay saasaa igu dhacday dhiiggii baa iska joogsan waayey haddaad tirahdid goormuu kugu dhici jiray ma taqaano waxaa laga yaabaa labaatan sano inuu soo hayo dhiiggaanu maba ay taqaanaa bishii meesha uga dhici jiray awalkii miya aakhirkii miya awsadkii maba kala ogaba qaar baa xataa kuu sheegi kareen maalmaha uu hayay waxaas waxay keenaysaa waa dadaal la-aanta qofku uusan cibaadadiisa iyo uusan ihtimaam siinayn wey maxaa yeelay qofku hadduu ihtimaam siinahayo cibaadadiisa waxaa la rabaa inuu ka dadaalo uu ogaado dhiigu laxadaadka uu ka go-ahayo ogaado laxadaadka uu ku dhacayana uu ogaado masalan qofku haddii duhurkii oo kale uu ku dhachayo maalin kasta gabadha way taqaanaa duhurkii oo kale uu ku dhacaya dhexdiisa salaadii duhuroo la joogo waxaa la rabaa maalinkii ay og tahay inuu soo hayo uu ku dhachayo waktigiina uu galay inay degdegto salaadeedii iyo cibaadaadkeedii gudata rabaa dhiiggii inuusan ku dhicin ilaa hadduu ku dhaco salaadaas waa lagu yeelanaya hadhowta inay dib usoo qabdayso marka waxaa waajib ku noqonaysa inay degdeg la timaado sidoo kale hadday og tahay salaadii oo sii daciifaysa buu ka go-ayaa way taqaanaa casirkii oo kale u ka go-ayaa ama maqribkii oo kale u ka go-ayaa wakti noocaas oo salaad ay taagan tahay bay caado u tahay inuu go-o dhiigeedii waa inay usii diyaar garowdo inay markaa daharo qaato salaadaas aysan waktigeedu ka tegin marka faida aqbalat xayd waktigii xaydku kugu dhici jira markuu soo qaabilo oo awal sidii caadada ku ahayd markaad ku socotid intii waktigii xaydku marku uu yimaado masalan bishii oo kale markay maalinkay shanta tahay ayuu ku dhici jira maalinkaas markay soo qaad maalinkay shanta tahay saacaddii marka la marahayo way joojinaysaa wixii cibaadaha marka fadici salaata buy waidaa adbarad markay dubur jeedisana faksili cankadama dhiigga iska dhaq maalinkuu kaa go'i jiray saacaddii oo kale markaad maraysay aad maylo jirtayna gabadhii way maylanaysaa way dahaaro qaadanaysaa wax alaala waxeedii dhama salaadiina way tukanaysaa ilaa marka xaydkii kale waktigiisii la gaaro cibaadaadkeedii iyo waxeedii way wadanaysaa waa qof un daa'im ulxadatha marka keliya salaad kasta markay tukanayso waajib waxaa ku ah inay weyse la timaado sidoo kale ay la timaado tandiif ay isnadiifiso maxalkii inta nadiifiso isjoogto oo wixii ay isku xiri laheyd oo xoogaa dhiigga iskaga dafci laheyd inuu nijaaseeyo inteeda kale iyo ay ay la imaa laheyd qofka kaleoo daa'imulxadadkaaba waa lamid hadda qofkii kaaduu joogsan weydoo kale waa la mid qofkii madidii bahasha ahe joogsan weyda waa la mid xukunkaasoo kale isba saasuu isku nadiifinaya salaad kasta markay timaadana qofka daa'imulxadadkaahu laba farad kuma u wada tukan kara hal weyse looma ogola salaad kasta markay waktigaas u gasho waa inuu u dahaaro qaato فإذا أقبلت الحدث فدعا سلام وإذا أدبر فاغسل عن كدم أقبل وصلي تكبل لهي وحا كلو قف كان أي لهي تمييزنا ولو أقول هو استعمال كرا قفكو لبضا مركا مركا حدي أي عادة لهي عادة لهي استعمال كرتا لكن وحي لهي هدي عادة دي تمييز كي كلمان واسي كيف استعمالها مثلا قبل أول عادة وله وي تقانا بشي maalinkaasuu ku dhici jiray maalinka ay go'dana way taqaanaa caadadaas way soo laheed tamyiiz ba marka tamyiizku macnihiisu waxa weeye dhiigga xaydkaa iyo dhiigga mustaxaadadaa bay kala soocaysaa oo waa kuwii fuqahadu dhihi jiray masalan dhiiggii wuu socdaa marna mid madow baa socda marna mid gadudan baa socda midka xooga badan waa midka madow baa lagu xugminaya xaydkii kan gaduudanna istixaadadii buu noqonaya marna mid gaduudan baa socda iyo mid boorboor aho calow abaa socda midka calowgaabaa istixaadadii noqonaya midka gaduudkana dhiiggii xaydka ahaabuu noqonaya marka haddii awal caado aysan lahayn bilkuliyaa waa gabar markaa dhiigga ugu horreeyey oo caado maba aysan lahayn ama caado maba xasoo kartaa maba taqaanaba sida dumarka hadda maanta iskaga badan yihiin maxay markaa samaynaysaa tamyiizkaan ay ay isticmaalaysaa hadday labadoodii hal mara wada kulmaan caadadii iyo tamyiizkiina waa kii zakariyo ansaar lahaa waqudimad waqudima tamyiizu cala alcaadati hadday kulmaan tamyiizkii iyo caadadii baa wada kulmay waxay hormarinaysaa oo ku dhaqmaysaa tamyiizka oo dhiigga xooga badanna waktigiisa xayd bay ka dhigaysaa inta kalena mustaxaadadii bay ka dhigaysaa adugu waa aad buu hoos ugu basdinahayaa aad qofkii sharaxaas haysta aad ha u fiiriyo sidoo kale waxay xoogaa culummadu isku khilaafsan yihiin qofka markay mustaxaado tahay horta xugum daahiraad bay leedahay axkaamtii oo waatan salaadii bay tukanaysaa way dawaafaysaa waxaasoo dhan inta badanna culummadu jumhuur culama waxay leeyihin xataa zawjkeeda wuu isticmaali karaa bay leeyihin ilaa waxaan xaydkii iyo nifaaskii midna ma ahan qolooyin baa waxay leeyihiin oo ma isticmaali kara zawjkeedu oo caaisha kamid a saas ku tagtay oo waxay leedahay caaisha laa yatiha zawjaha ibrahim nakaci iyo xakam iyo maxamed ibnu sirin iyona saasay iyakuna ku tageen imaam axmed lefti saasuu qabaa ilaa an yaduula dalika bidcaa buu leeyahy in gabadhii uu istixaadadii aada ugu dheeraata ma ahane ninkeedu uma dhawaanayo buu leya imaam axmed uu leeyahy marka jumhuurtu iyaku waxay daliishanayaan xadiidka abi daawuudka iyo bayhaqiga wariyeen oo xadiidka xamna xamnata bintu jaxshi gabadhii la dhihi jiray wa waxaa noo imaan doonta istixaadaa ku dhacday wa kana zawjuha yujaamicuha zawjkeeduna wuu utegi jiray saasuu xadiidka abi daawuudka u caddaynahaya ibnu cabaasna markii la weydiiyey bukhaariga waa kii uu soo qorahayo oo la weydiiyey cabdullahi ibnu cabaas la yidhi mustaxaadada zawjkeedu ma utegahaya markaasuu yidhi idaa sallat asalaatu cadab wey marba hadday tukanayso salaadii baa ka weyn iyada ninkeeda isku tegitaankeeda salaadii baa ka weyn salaadii ba haddii loo diray ninkeedana wuu isticmaalahayo midda kale waxay aimada jumhuurta daliishanayaan haddii salaadii loo ogolaaday oo soomkii loo ogolaaday oo maratay qur-aanka ay akrisanayso oo ay dawaafayso waxaasoo dhan awal xaaraam ka ahaa weeye jimaacuna waa lamid bay leeyihiin oo wax xarimahaya ma hayno xdثna yaحya بن yaحya abarna cbdالعaزيز بن محamed وb معaوyة xw xadثna qtayb بن سعيid xadثna jrيr xw xadثna iبن نmayr xadثna abi xw xadثna khalف بn هisham xadثna xamed بن زaydin kulhm can hisham بn curwa ka wariyay bmثl xadiثi wakiicin وisnaadihi oo kale wa fi xadiثi qutaybata can jrيr uu ka warinay waxaa ku sugnay jaءat fatimatu bint abi xubaysh baa timid ibn ibn cabdالمطلب ibn asad cabdigaasay leeyihiin cabdilmutalib kaas bay xoogaa culummada ay leeyihiin bay haystaan halkaas waa ma ahan bay leeyihiin ibnumutalib weyi oo abi xubayshka magaciisa waxaa la dhihi jiray qays ibnumutalib ibnu asad wey marka waa ziyaado waxay leeyihiin markay wahmi iyo wax lamida ku tiri cabdigaas meesha lagu ziyaadiy wahiya iyadii imraatun mina waa na naga mid a bu yiri yaa le wahiya imraatun mina curwa le maxaa yeele curwata binu zubayr weeye zubayr binu cawaam iyana marka waa reer bani asad weye gabadhana waa reer bani asad weye waa isku jufa marka wahiya imraatun mina qaala wuxuu yihi wa fi xadiidi xamaadin waxaa ku sugnaa khalaf binu hishaam baa le ziyaaratu xarfin baa leeyahay taragnaahu aan ka tagnay dikrihu sheegitaankiisa ama qaala imaam muslim laftiisa waa u celi karta qaala imaam muslim wuxuu yihi wa fi xadiidi xamaadin waxaa ku sugnaa ziyaaratu xarfin baa leeyahay xaraf ziyadada taragnaahu aan ka tagnay dikrihu xusitaankiisa meelahan oo kale muxadisiintu markay xaraf ku yidhahdaan macnaa waxa weye kelmad iyo wax lamida ziyada wey ee hal xaraf macnuhu ma ahan xadathana qutayba bn sacid xadathana lays xaw xadathana maxamed ruuxin akhbarana lays can ibn shaabin can urwata can caaishata anaha qaalad waxay tihi istafta way fadwo dalabtay umu xabiibata ba leedahay gabadha umu xabiiba layihahda bintu jaxshin leedahay rasuulallahi bay ka fadwo dalabtay umu xabiiba bintu jaxshi waxay la dhalatay zaynaba bintu jaxshi bay la dhalatay iyo xamlata bintu jaxshi ayay la dhalatay faqaalad waxay tii ina ustaxaadu waa la idhiig shubayaa bay ti dhiig baa joogsadii faqala waxay inama dalika cirqun weeye faktasili mayre buu yidhi markii maaragtay waktigii xaydku uu go'i jiray la marayo uma salli tukamalay fakana waxay taktasilu mid mayrata cinda kulli salaatin hadda gabadhan salaad kasta inay u mayro jirta baa la caddeeyey xadiidkana nebigu ma amrin ogow imaamuleys baa caddayn doonaa qaala layth ibnu sacdi wuxuu yidhi layth ibnu sacdi waa raggii imaam malik ay isku dabaqada dhawaayeenoo ninkii masriga ahaa wey hadda asagii imaamu shaafici baa isku aasan lays ibnu sacd lam yadkur ibnu shihaabin lakin imaamu shaafici lama kulmin isaga oo isagii ibnu abi dhi'bi waa kii aada uga murugoo jiray labada caalim tegitaanka ay ka tageen laba nin oo ula kulmi karay ayay ahaayeen labana usa kulmin imaamu shaafici aad laba nin oo cilmiga xadiidka faaiq uu ah way ahaayeen aad marka wuu uga murugoo jira markasta tegitaankaas labadaas ay ka tageen uusan la kulmin qaala layt ibnu sacdi wuxuu yihi lam yadkur ibnu shahaabin ma uusan sheegin bu ibnu shahaab alahay waa maxamed zuhriye ana rasuulalahi amara inuu amray uma xabiibata binti jaxshin an taktasila inay mirata kula cinda kulli salaatin walaakinahu qubayskaasu shay-un facalathu gabadho ay fashay hiya iyadi bu yihi iyadaa naftadeeda ka samaysay wa qaala ibnu rubxin fi riwaayati ibnatu jaxshin buu yihi walam yadkur ma sheegin uma xabiibata ma sheegin marka gabadhan waxaa qabay cabdiraxmaan bin coof baa qabay sida riwaayada dambe cadday doonta marka xaafid ibnu cabdilbari wuxuu leeyahay banaatu jaxshin saddex bay ahaayeenoo zaynaba kamida oo nebiga caleyhi salaatu wasalaam qabay umu xabiibadan baa kamid uu qabay cabdiraxmaan bin coof uu qabay xamna gabadhii la dhihi jiray baa kabihood oo dalxa bin cubaydillaahi baa qabay ka labada kaleba waxaa qabay laba nooc casharatu mubashiriin midna dalxaa qabay midna cabdiraxmaan bin coof ayaa qabay marka xataa wuxuu soo naqlinahayaa xaafid ibnu cabdilbari saddexdaba in dhiig shuban ku dhacay midba wakti uu ku dhacay saddexdoodaba istixaadadaas ay ku dhacday marka hadalkan u leyt binu sacdi leeyahay nebigu ma uusan amrin gabadhaas inay wakti kasta mayrto imaam shaaficina sidoo kale u leeyahay sufyaan bin cuyeyne oo imaam shaafici sheikhiisana sidoo kale u leeyahay oo qubayskan tadawuc iyadoo ay la timid weeye laakin wax nebigu amray ma ahan ba laleeyahy maxaa yeele qofku waktigii xaydku ka go'i jiray markay joogtaa la rabaa inay mayrato halkaas mid baa waajib ku ah inta kale waa isnadiifinaysaa markaasay weyseysanaysaa salaaddii tukanaysaa wey ee qubays waajibkuma ahan xadaثna mحamed سلمة المrاdي xadaثna cبdاللhi بن وهb عn cمr بن xاrث عn هiشام عn cروة بن زبيr وcفة بنt cبدالرحمن عn caiشhaةa زوج نabiyaheed صلى الله عليه وسلم ana umu xabيبةa بنt jaxshi balehay khatanata rasuul lahi sala ه عlay slm nebiga dumaashidii ila zaynab bint jaxshi bay la dhatay waa nebiga dumaashidii taxta cabdiraحman بn cوfin cabdiraحman بn cوf baa gabadhaa qabay usuxiidat waa la dhiigi shubay sabca siniina faاstaftat rasul lahi bay ka jawaab dalatay fi dalika faqala rasul wuxuu ina hadihi laysat bilxaydati ma ahan walakina hada cirqun weeye faktasili iska dhaq baa lahay ka balahay wasalli tuka bu yiri hadda faktasili marka laleeyahay qubayso waa markii waktigii dhiigu go'i jiray siday riwaayadii hore noo cadaysa fa idaa aqbalata xaydatu fadici salaat wa idaa aad faksili canka dam oo iska dhaqlayn waa markaas way wasalli markaa tuko qaalat caaishatu waxay tiri fakaanad waxay ahayd taktasilu mid mayrata fii mirkanin baas mirkanku waa baaska wey oo fii xujrati ukhtihaa ahaaday bay ku mayro jirtay ba leeyahay walaasheed gurigeeda ba leedahay zaynaba bintu jaxshi ahayd bale baaf yaalay fa kaanad xataa tacalu tacaluwa ilaa ay ka kor noqoto xumratu dami dhiigga gaduudkiisa almaa biyihi ay ka kor noqdaan baafkaasi ku fadhiisan jirtay biyahay isku shubaysay marka biyihii baafka galay a kasoo kor maraya dhiiggii marka waa ka dee imaam nawowi hoos ka leh markaas kabacdi qofka dee waajib waxaa ku noqonaysa meelaha hoose oo biyahaas dhiiggala gaareen inuu intaas dhisna sii nadiifiyo ayaa waajib ku noqonaysa qaala ibnu hishaam wuxuu yidhi faxadatu bidalika waan usheekeyey xadiidka ababakr ibn cabdiraxman bin xaaris ibn hishaam ayaan u sheekeeyey buu yidhi abdi abubakr waa fuqahaa sabca raggii la dhihi jiray buu kamid yahay abubakr ibn cabdiraxman cabdiraxmaan bin xaaris kaasna waxaa dhalay dee xaaris ibnu hishaam oo saxaabigii jaliilka ahay oo la dhashay gabyaagana ahay oo la dhashay abijahl oo ninkii saxaabiga jaliilkaa noqday baa dhalay cabdiraxmaanka owlaadiisiiba waxaa ka haray kulli dagaalkii sham iyo laga dagaalamahayey ayuu familkiisii o dhan u watay oo ku baaba-een wiilkaasaaba ka haray keliya cabdiraxmaan la yidhaahdo wiilkiiba marka wuxuu dhalay ababakrin buu dhalay oo waa kii markii dagaalkii sham iyo laga soo noqonahayay labadii nin oo saxaabigaha qaaliga ahayd mid kasta familkiisa iyo dadkiisa wuu watay xaaris ibnu hishaam iyo ninkii kala dhihi jiray suhayl binu camri weyi mid kasta dagaalkiibaa dadkoodii ku dhammaaday wey markaasaa waxaa u yimid sayid cumar gabar oo familkii ah suhayl binu camrin kulli suhayl binu camrin dadkiisi waxaba le laba gabdhood daba ka hartay miduu awoowo u yahay iyo miduu isagu dhalay ayaa ka hartay marka labadii gabdhood mid kamid a iyo wiilkan oo dad yar yar ah ayaa sayid cumar oo madiine jooga loo keenay markii loo keenay bu iska booy qaaliga ahayd bu yidhi ma labadan baa iiga hartay bu yidhi war bal isku guuriya bu yii labadooda beero iyo dhul waaweyn ayuu siiyey marka ilaa saxaab ragga asxaabta aynan wasay cumarow waaba ka badisay ba layihi kama aanan badin bu labada qof waa iiga hareen ayaadna maratay miyaadna qiimahooda ogeyn bu yidhi waxaa laga yaabaa bu ilaahay wax khayr le inuu nagu risqiya bu yidhi marka labadoodii waxay dhaleen waxay dhaleen ninka la yahaa ababakri bay dhaleen oo fuqahaa u sabca kamid a raggii toddobada ahaayo reer madiina ugu caalimsanaayo marjica u ahaa fa qaala wuxuu yidhi bu yidhi markaan ababakr ibn cabdiraxmaan aan xadiidka u sheegay yarxamullah ilaahay ha u naxariiso hindan hinde allah ha u naxariiso ayuu yidhi law samicad bihada bi hadihi lfutya haddii jawaabtaan maqli laheyd buu yidhi dale waa gabar wallaahi baan ku dhaartay in kaanad waxay ahayd gabadhaas la tabkii mid oyda liannaha iyadii kaanad waxay ahayd laa tusalli mid aan tukan ilaa istixaadaa ku dhacday mana aysan maqal fadwadan marka ma aysan tukan jirin bu yidhi alla gabadhaa hadday maqli laheyd buu yidhi taasaa nagu ficnaa laheyd bu yidhi وxdثna ya abu cmran mحamed بn jعfr بn زiyad abarana ibrahim yn ibn sacdi an ibn shihaabi an camrat bnt cbdiرحman an aشha qala waxaad rijaad um xabibata binta jaxshin baa lehay ilى rasuuli lahi wakana waxay usuxida sabca sinin bimili xadiiثi cmr bn xaaris oo kale ayuu sheegay ba lehay ila qawli tacalu xumratu dami laga gaarayo alma walam yadkur ma bacdahu inta ka dambaysana ma usan sheegin oo ibn shihaab inuu leeyahay xadiidkan waxaan u sheegay abubakr وxdثnي محamed بن xdثna سفyan بن عن زهriي عan cmرta عn cاشha ana iبنةa jaxshin kaanad waxay ahayd tustaxaadu sabca siniina binaxwi xadiiثim oo kale ayuu sheegay raggii imaam zuhri ka waranaya oo kale sida sufyaan iyo cmr بن xaris iyo waxaana sheegahaya ninka la yihahdo sufyaan بن cuyena binaxwi xadiiim oo kale hadda imata jaxshin bale hadda lama cadayn riwaayada marka imaamu malik baa waxaa dhacday ba la yidhi inay xamna tahay gabadhaas oo xamna marka waxaa leeyahay isma diidano labadaba xamno oo zawju dalxana iyadana baa istixaadadu way ku dhacday xataa baa lahay zaynabadana way ku dhacday ba leeyahay sida uu caddaynahayo xaafid ibnu cabdilbakri uu caddaynahayo marka taasna waxaa kaloo sii kaalmaynaya ba le hadalka ibnu cabdilbari inuu sax yahay xadiid waxaa jiray ah bacdu ummahaatulmuminiin inay istixaadadaas ku dhacday oo iyagoo mustaxaada xataa nabiga alayhi isalaatu wasalaam ay la ictikaaftay marka waa zaynaba baa laleeyahay waxadathana maxamed n akbarana lays xadana xadathana lays an yaziid bn xabibna ibn abi xabibin an jacfari an ciraaq an curwata an ashata anaha qaala waxay tii ina uma xabiiba sala rasul caaishatu waxay tihi ra'aytu waan arkay miirkanaha baafkeedii mal'aana isagoo ka buuxa daman dhiig isagoo ka buuxa si aysan meelaha kale u qaribin bay baaf bay ku fariisanaysay faqaala rasullahi wuxuu u yidhi lahaa gabadhaas umkitii nagow qadra maa kaanat inta ee taxbisuha xaydatuha xaydkaas intay ku xabisi jirtay macnaa caadadaadii hore inta xaydku ku hay jiray iska nagow buu yidhi uma iqtasili baa laka mayro bale dhiiggii markaas wasalli tuka buu yidhi وحدثني موسى بن قريشي التميمي اخبرنا حدثنا اسحاق بن بكر بن مضر حدثني ابي حدثني جعفر بن رفيع عن عراك بن مالك عن عروة بن زبير عن عائشة زوج النبي انها قالت ان ام حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت الى الرسول وشكت الدم فقال لها النبي وحيد ام كثير نجو قدر ما كانت تحبس حيضته انت كحبس حيضتك ثم اغتسلي على ميرو فكان وحي تغتسل من ميرته عند كل صلاة ميرة كرتي والله سبحانه وتعالى اعلم بصواب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك عندنا أرجى من عملنا اغفر لنا ولنا سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا شيخ خير الله سيئ dambigiisa allah dhaafo cilmigiisa naafic allah ka dhigo maqaamkiisana allah weyneeyo mashaaikhdiisii iyo macalimiintiisii iyo waalidiintiisa allah unaxariisto annagana allah nagu anfaco ku barto oo ku camalfalo ku dhaqmo allah naga yeelo